إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار وعن سوقنا غسوة حنين دلانك حنين ولما تم مركو دمايسترمي فتح مكة مكفر شديدي walamaa tama markuu dhammaystirmay fatxu makata maka furashadeedii ijtamacad waxaa isku timid ashraafu qabaa'ili qays caylaan qabaa'ilka la yidhaahdo qays caylaan dadkoodii madaxda ahaa ayaa isku yimid lishuuraa wadatashiya iskugu yimaadeen inay bal ka shuureeyaan ayay iskugu yimaadeen sababtoo ah quraysh waxaa loo arkayey diinkii shirkiga ahaa dadka ilaalina oo u taagan ayaa loo arkayay ka takhallusida nabigu ka takhallusay sala allahu calayhi wasalam oo uu soo afjaray dagaalkoodii fatxulmakana uu ku soo afjaray carabta kale waxay u arkeen culays weyn oo soo kordhay iyo furin iyo aaq weyn oo ku soo bannaanaaday marka wadatashi deg degahay iskugu yimaadeen maxaan samaynaa haddii muxamed ka takhallusay quraysh wadatashigaasay iskugu yimaadeen qabaa'ilkii carbeed wa fii muqadimatihaa qabaa'ilkaas caaradka waxaa kaga jira hawaasin wa haqiif hawaasin iyo haqiif labadaasa caaradka uga jira oo macnaha safka hore waxaa uga jira dadkaas wada tashanaya hawaasin oo qoladii nabigu waxweyn ka nuugay ah oo waxay xaliimatu sacdiyo nabiga nuujiday ay ka dhalatay ah iyo haqiif faqaaluu waxay dhahdeen qad faraqa waa ka soo jeestay muxamedun muxamed min qitaali qowmihi tolkiis dagaalkiisii dagaalkii uu tolkiis kula jiray quraysh waa uu ka soo jeestay walaa naahiyata wax u diidaya male lahu asaga canna xaggeenna wax naga difaacaya maanta ma jiro annagii asaga isku soo bannaanaanay mar hadduu tolkiis ka soo takhallusay cidda ku xigtaa waa annaga wax naga hor taagan lama arko awal qurayshaa dagaalkiisa u taagneed oo naga xigtay maanta wax u diidaya male annaga sidaas ayay yidhaahdeen falnaqsuhu aan ku duulno qabla an yaqzuwanaa intuusan nagu soo duulin intuusan markaa waa nagu soo duulin aan kala hormarna yidhahde oo qaadabka waxay ka mid tahay khudada dagaalka cadowgu intuusan kugu soo duulin haddaad awooddo inaad ku duusho marka waxay dhahdeen intuusan nagu soo duulin aan ku duulno fa ajmacuu waxay ku go-aansadeen amrahum arrinkooda lilxarbi dagaal taladoodii markay aruuriyeen go-aan waxay ku gaareen nabi maxamed in la dagaalamaan sala allahu calayh wasalam go-aan aada u liitu ahaa wakhtaaruu waxay u doorteen liqiyaadatiha hogaankeeda maalik ibni cawf annasri ninka la idhaha maalik ibni cawf annasri ninkaasay u doorteen inuu dagaalka hogaamiyo inuu dagaalka hogaamiyo ninkaasay u doorteen fataxashada waxaa isku yimid jamcun kabiirun jamc aad u weyn ciidan ballaaran a isku yimid fataxashada waxaa isku yimid oo soo aruuray jamcun jamcaas oo kabiirun weyn wa nasala wuxuuna degay biawdaas awdaas waa waadi magaciis waadi oo qabaa'ilka hawaasin ay degaan ku yaalla weeye awdaas wa macahum la jirkooda waxaa ahday nisaahum dumarkoodu iyo wadaraarihum carruurtoodii ninkaan go-aanka uu soo saaray waxaa ka mid ah dagaalka loo doortay maalik bnu cawf annasri wuxuu yidhi nin carruurta iyo dumarka ka soo tegi kara male dhammaan noo soo wada nin walba caruurtiisa iyo dumarkiisa soo wado xoolahana soo wada geela soo wada ariga soo wada nin walba aaggaa ma ku jiraa dhabarkiisaa la taajina caruurtii naagtii waxa weeyaan xoolihii geelii aragii lacagta xataa meesha lasoo dhiga muxuu ugu talagalay inaan la cararin inaan ninku cararin oo uu yidhahdo hadde xaa ii dambeeyaba daad cararto ila caruurtaadii iyo dumarkaagii iyo xoolahaagiyaa lala wareegi marka ninku inuusan cararin uu asagoo qorshaha ugu talagal marka qof wax ka soo tagana ma leh saasuu yeelay marka waa maxamle jirkooda waxaaday nisaahum dumarkoodii wadaraariyuhum caruurtoodii iyo waamwaalhum maalyaalkoodii wa kaana fiihim waxaa ciidanka ku jira durayd ibnu sima ninka la yidhaahdo ninkaasoo almashhuuri caanka ku ahaa biasaalati ra'yi caqliga ama go-aanka asalnimadiisa nin aad u fiiran dheeh oo tala ku qurux badan u ahaa jira oo haddii gaal tala qurxoonba leeyahay weeye macnaha nin oo aad wax u yaqaan oo khabiir ah oo dagaalada iyo talada yaqaana ayuu ahaa odayn aho markaas gaboobay ninkaasa ciidanka ku jiray falamaa samica markuu maqlay aswaata sibyaani caruurta dhawaaqyaalkooda iyo walxayawaani xoolaha sa'ala waa weydiiyey maalikan maaliguu weydiiyey can daalik markuu arkay geeliyo ololayo arigiyo ciya iyo loodiin saarixayda iyo waxa weyn carruurtii iyo dumarkii uu yidhi war waa max waxa yeeraya isagoo oday duquubay wey markaasuu yidhi waa qorshaha sidaasaan ku talagal nin walba gadaalan ka dhigay wuxuu caruur lahaa wuxuu dumar lahaa wuxuu lahaa xoolo si aysan iiga cararin saasaan yeelay fa qaala wuxuu ku jawaabay maalik ibnu cawf aradtu waxaan doonay an ajcala in inaan yeelo khalfa kulli rajulin nin kasta gadaalkiisa ahlow xaaskiisa wa maalahu maalkiisa liyuqaatil canhu ayagaas uu u difaacay ayagaas inuu ka dagaalamo uusan ka cararin qorshahan ugu talagalay waa nuucaas uhi sidaasaan nin walba gadaalkiisa hala dhigaan idhi wuxuu xoola lahaa iyo ehelkiisii dumarkiisi iyo carruurtiisi faqaala durayd ibnu sima wuxuu yidhi raaci dani wallaahi ari arijire ilaahay baan ku dhaartay arijira taa dagaal inaadan wax ka oqon ari aada ilaali jirtay yidhi dagaal inaadan waxaad ka taqaanan laarabu ilaahaan ku dhaaranaa wahal yaruddu almunhazima war nin jabay miyuu celiyaa shay-un shay ma nin jabaya wax celi kara la arka wi nin hadduu jabo oo cararo naag iyo caruur iyo geel iyo ari min lama fiiriyo waxay arijiraha dagaal ma taqaanin markaas weliba calacalay kitaabku waa soo gaabiyo oo wuxuu yidhi dagaalkan mana ka maqni mana joogo kama maqni oo anigaas dhex taagan u yidhi mana joogoo taladeydu ka shaqayn maydo oo anaa ujeedaa dadkaygii maanta waxa wayn hantidoodii la qaadanayo carruurtoodii marka waa dagaal aan kana maqlayna joogin u yidhi oday duqoobaa tahay talana maaydi kaana qaadan maayo ka hor wareeg nin walbaaba carruurtiisa dumarkiisa waa inay gadaal ka joogaan waa laga diida odagii taladii laakiin khabiiru ahaaye wax wax ka dhigaysaayaan la arag arijira ka taliye wa hal yaruddu miyuu celiyaahu yidhi almunhazima nin jabay shay un shay inahaa dagaalkii uu yidhi fiiri inahaa xarbada in kaanad laka hadday adiga kuu sugnaato ood guushu ku raacdo lam yanfacka ku anfici maa ilaa rajulu nin maahane ninkaasoo bisayfihi wa rumxii ku sugan haddii guushu ku raacdo waxa wax ku taraya nin hubkiisa wata bis ee nin caruur iyo dumar wata cadow ma cayrsan karo waxba tarmid haddii guushu ku raacdo waxaad rabtaa nin seef iyo waran leh oo cadowga raacday kara ilaa xad erye kara erye maayo meeshuu taagnaana ila carruurtii dumarka meesha u jooge taas waa midu wa in kaanad xarbadii hadday ahaato calayka dushaada haddii lagaa adkaadana fudixta waa lagugu fadeexaynayaa fii ahlika wa maalika carruurtaada iyo dumarkaaga hortaada lagu qaadana fadeexa kaa raace marka marna dani kuma jirin in goob la keeno goob dagaal la keeno carruur iyo dumar wa ashaara durayd ibnu sima wuxuu ishaaray an yaruddahum maalik inuu celiyo carruurta iyo dumarka ilaa bilaadi magaalooyinkoodii uu celiyo falam yaqbal kama uusan yeelin maalikun maalik ra'yahu durayd ibnu sima caqligiisii kama yeelin iyo taladiisii waase ku hoobay wa jamacahum wuxuu iskugu keenay dumarkii iyo carruurtii iyo geeli iyo xoolihii fii waadi awdaas ayuu iskugu keenay markuu waadiga dhexdiisa iskugu keenay wantaqala wuxuu la guuroo la socday bilmuqaatiliina intii dagaalamaydey ilaa waadi xunayn waadiga xunayn ayuu la aaday waadigaasoo bijaanibi waadi awdaas waadi awdaas dhinaciisa ku yaalla waa laba waadi isku ag taalla kaasuu geeyey ciidankii dagaalamayey wa nasaba wuxuu taagay fiihi waadiga dhexdiisa kamaa-ina dhabagalyaal kaminyaalu halkaas ka sameeyey ciidan dhabagal ah ayuu sameeyey marka waa waadiga koobaada waadi xunayn ay ka soo deganayaan muslimiintu markay socdaan ciidankooda marka halkaasuu dhabagalya ka sameeyey wuxuu yidhi halkaas dhabaha inta gashaan iyagoon iska jirin muslimiintoo socdaa markay yimaadaan roob uga dhiga lebab markay yaabaanna hal mara hal nin siisi ugu booda ha yaabeena cayrsada kadib saasuu go-aan ku gaari maalik bin cawf wa calima rasuululahi rasuulka alle waa ogaaday sala allahu calayh wasalam bitajamucihim inay is-aruursadeen inay is-aruursadeen nabigu waa ogaaday ayaguna rasuulku inuu ciidan diyaara waa ogaadeen ayagu sirdoonay soo direen nabiguna sirdoon u dira nabigu sirdoon u dira oo weliba wuxuu yidhi dhex tagoo war ka keen nabiga sala allahu alay waslam sirdoon diri jir cadowga dhexdiisay tegi jireen warayna ka keeni jireen waxaa muhiima in la ogaado weli lama hayo sirdoonkaas nabigu diri jiray sala allahu calayh wasalam fii ma aclam intaan ka ogahay aniga hal mid oo uu nabigu yidhi gaalada isku ekaysiy waxa weeyaan qofka isagoo sidiisa muslim uu tegi jiray waruna keeni jiray laakiin gaalada isku ekaysii si aan lagu garan hal mid oo uu yidhi kollayba intaan wax akrinayni ma aanan arag waana dhex bartanka ka tegi jireen oo waxa weyn waa nagi ku soo marnay qaswat laxzaab waxa weyn xudayfat bnu lyamaan tad diray inuu dhexda ka fadhiistay gaalada dhex bartanka uu ka fadhiistay oo markii abu sufyaan uu yidhi waraan rabaa inaan jeediye si aan u hubsano inaan cadowgiina dhex joogin nin walbaaba ninka u dhow ha naga hubiyo o ninkii ku dhawaasa ku dhaw yidhi war kumalheed adugu aan iska kaa hubiye ha intaan bala hubin asagii uu iska hubiyey saas bay ku gudbay saasay ahaa jireen marka sirdoonku waa dagaalka qaybaha ugu muhiimsan u ahaa qaybaha ugu muhiimsan ayuu ahaa wa calima wuu ogaaday rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bitajamucihim aruursigooda waa ogaaday fakharaja wuxuu ka soo baxay nabigu min maka maka yowma sabti maalintii lixaad asaadis min shahri shawaal ee lixda ay ahayd bisha shawaal bisha shawaal iyadoo lix ah wa macahu nabiga la jirkiisa waxaa ahaaday ina cashara alfa muqaatil laba-iyo toban kun oo dagaalyahaano ciidan ala socota laba-iyo toban kun toban kun waa ciidankuu ka keensaday madiine oo ansaarta iyo muhaajiriin iyo muslimiintii kaleeto oo reermiiga ahaa waxa weeyaan laba kunna waa dadkii hadda makama ku yimi islaamay kuwiiya hadda la socdo sagaal iyo toban maalmooduu meesha joogay sagaal iyo tobankaas maalmood ay muslimiin yihiin horay ka raaceen sagaal iyo toban maalmood ay bisayba muslimiin yihiin ayaga dhan marka laba kun waa kuwaas xataa qaar ka mid a iimaanku aad qalbigooda uguma adka oo waa arki doonaa markii xoogaa jabkii koowaad muslimiinta ku dhacay waa farxeen waxay dhahan naga tag sixirkii maantuu buraye la jabi muslimiintii waana sixeen awalba qaray waa cusbaayeen waa cusbaayeen qaar xataa saas yii abu sufyaan oo kale markii la jabay saas inta u fiiriyo yidhi alla ilahe badda ka soka inaysan joogsayn kuwaan say maanta way carareen hadda waa muslimiinta iyo nabiga wuxuu saas leeyihi nabigu asagu ma cararin muslimiinta kala cararay muslimiintii kale in badanoo ka mid a cararay asagu nabigu marna ma cararay markaasuu saas inta u fiiriyo yidhi alla ilahe badda xataa badda inay celido maahan meel kalo celida inan kuwan la arag laakiin saas ma noqon meel dhan way ka soo laabtay meel dhan way ka soo rogmadeen calaa kulli xaal labadaas kun oo sagaal iyo tobanka maalmood muslimiinaha ku jira oo maka ka soo raacay kuwaasaa ku jira labiiyo toban kun wastacaana nabigu wuxuu ka soo caariyeystay min safwaan ibni umaya safwaan ibni umaya mi-ata dircin boqol dirac biadaatiha oo qalabkeedi la jirto boqol dirac bireed oo qalabkeedii dagaalku la jiro ayuu ka soo caariyeystay safwaan ibnu umayana gaal aha markaas meeshaas masalada fuqahadu ay ka hadlaana ku jirto ah waxa weeyaan isticaanatu lmushrik in qof mushriga la kaalmaysto oo calaa qitaali lkufaar loo kaalmaysto ma bannaan tahay inaad gaal kaalmaysato oo aad u kaalmaysato waxa weeyaan adoo gaalo kale la dagaalamayo hal mas'alo waxa weeyaan ayadaa muslimiintu intaan oga iskuma khilaafin inay xaaraamtaysan bannaanayn muslim iyo muslim hadday ishayaan xataa muslimiintaasu ha ahaadeen fallaaga dowlad imaama ka soo horjeeda in la soo kaalmaysta gaalo oo muslimiin kale lagu darbiyo waa xaran ayadu sinaba kuma banaana laakiin gaalo markaad la dagaalamaydo ma soo wada kartaa gaalo kale waa masale khilaafiya bayna alfuqahaa maxaa yal hadda fiiri ninkaas waxa weeyaan safaan ibnu umaya nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ka soo qaatay waxaasoo hub ah isagoo cadowgii kula dagaalamay xadii kalena saxiixana waxaa sugan nin mushriga inuu yihi rasuulka alla waa ku raaca cadowgan kula jebina nin mushriguu ahaa markaasuu yidhi falan astaciina bimushrikin gaal kaalmaysa maayo odaygaha marka maxaa labadaas xadiisay culummadu ay ka niqaashaan masaladaas waxa weya waa isticaana la yidhahda gaalkaad soo wadane gaalka kalaad ku darbine isticaana la yidhahda mas'ale kalea jirto la yhahda mudaahara mudaahara waa masale kale oo waa maxay gaalkiio isagu muslim u socdaad adugu garab siine waa inaad kala taqaan mudaaharadu waxay ka mid tahay nawaaqid lislaam waxyaalaha islaamka qofka uga buro oo kufku qofku ku ridooyo inuu gaalkii oo muslim u socdo asagu raaco inuu gaalkii oo muslim duulaan ku ah uu raaco oo u u kaalmeeyo oo uu safkii gaalada galo mudaahara la yidhahdaa nawaaqid islaam ay ka mid tahay laakiin adigiyo meel u socda inaad gaalka soo wadato isticaana la yidhahda adigu inaad gaalka wadato marka culimmada gabal waa diideen waxay hahdeen gaal la kaalmaysa ma bataatanba xataa gaal kale markaad la dagaalamayo gabalna waxay hahdaan maya shuruudaa loo fiirina ko waa in loo baahda dii muslimiintu isku filan yihiin cadowga iska riixi karaan ma la kaalmaysanayo oo nabigu waa kaas yidhi fala nastaciina bimushrikin gaal kaalmaysan ma o waa shard hadduu kaa xoog badan yahana kaalmaysan maydi hataa waa u baahanta gaalka aad la dagaalamayda waa kaa tabarooyi midka la dagaalamaydo kanuna waa kaa xoog royi kaalmaysan maydi maaa inu kaa qaalib noqdaa dhacdo a markaa tiraa kaale ii kaalmayo adiga cagta ku mariyo marka hadduu kaa xoog badan yahay ma wadanaydi waa inuusan kaa xoog badnayn oo hadduu kugu soo jeesto aad iska dhici karto tan saddexaadna shardi waxaahay yidhahdeen niyad wanaag inuu uhayo dadkan muslimiinta waa inaan colaad xarbi inuusan uhayn shuruudahaas haddii la helo waa banaanta inaad inta wadato gaalka kale ku darbido qaarna waxay dhahdaan maya ma banaano hub un ka qaado laakiin maya calaa kulli xaal waa masale iska khilaafiya laakiin culummada ogolaatana dawaabidaas u sameeyeen oo waxay yidhahdeen ko waa inaad u baahan tahay haddii aan loo baahnayn maya waa inaad ka xoog roon tahay oo uusan kaa xoog badnayn ee haddaad ka xoog badantao hoos imaanayda waa eber adigii gaal kale xataa aad uma wada kartid waa inuusan niyad wanaag xooga aan colaad daahira muslimiinta lagu arag midkaan adigu shuruudahaasay u xirxireen gaalkaasu nabigu ka soo qaatay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hubkaas oo wuxuu ka soo qaatay marka waxa weeyaan boqol dirac bireed marka shaki male in hub laga soo qaado karo gaal haddaad gaal kale kula dagaalamaydo aad una baahan tahay arrintii wastacmala wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam mas-uul uga dhigay calaa makata mako cataab ibna asiid ninka la yidhaha cataab ibna asiid usayd maaha waa asiid wa fi dariiqi waddada intii lasii socday ra'a almuslimuuna muslimiintii ah waxay arkeen sidratan geed gob geed gobahay arkeen geeddaasoo cadiimatan weyn geeddaasoo kaanad aheed tucallaqu mid la tucalliqu miday surato tucalliqu miday surato calayhaa korkeeda alcarabu carabtu asixatan hubkooda nimankii qurayshyada hubka sura jiray wayadbaxuuna waa qali jireen xoolaha wayakufuuna cinda agteeday ku itikaafi jireen yuqaalu lahaa geedda waxaa la dhihi jiray daatu anwaar waxaa la dhihi jiray surmooley geeddii surmooley faqaala bacdun gobolkood waxay yidhaahdeen lirasuulilaahi sala allahu calayh wasalam kuwii markaas soo islaamo maka ku soo islaamay gobol ka mid ah waxay yidhaahdeen ijcal lana noo yeel daata anwaadin geed oo waxa way surmoolayon aan suranno hubkan barakaysanno kamaa lahum siday ugu sugnaatay daatu anwaad surmooley markaasaa gaaladii geeday barakaystaan ay haystaane annagana mid aan barakaysano noo samee fa qaala nabig wuxu uhi allahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn marka nabigu uu yaabo wax la yaab la arko allahu akbar iyo subxana allahi labadaba waa dhihi jire wax uu la yaabo markuu arko nabiga allahu akbar waa dhihi jire subxaana allahina waa dhihi jire marka alfaadaasaa la yidhahdaa alfaadaasaa la yidhahdaa marka aad yaabto sheekh cabdiqaadir o inaad tidhaahdo ama hooy aad tia hooy waay ka qaban karta meesha sheekh cabdiqaadir iyo hooyo iyo waxba kama qaban karaan ha ugu yeerin wax aad la yaabto haddaad aragto bismi illah iyo allahu akbar iyo subxaan allah iyo kelmadahaasaa nabigu dhihi jira waxyaalaha tacajubka hadday dhib tahayna ilaahu tuugi jir hadday dhib tahayna alla ugu yeeran jir hadday tahay wax tacajubana subxaan allah oo kale tu dhihi jira ama allahu akbar nabiguna waxa weeye allahu akbar ilaahay baa weyn wuxuu ka wen yahay in wa wax lala caabudo inaha sanan waa wadadii asanan haddii bifatxi siin siinta la kordhigo waa saas waa adariiq inaha sunan haddii la yidhaha waa jamc waa jamc waxa weyan dariiq jamcu sunna inaha sunan waa wadooyinkii ay gaaladii hore mari jirtay waddadan maanta aad dalbanaydaan waa wadooyinkii gaalooyinkii hore mari jireen haadaa hadalkan kamaa qaalat banu israa'iil waa siday reer banu israiil ku yidhaahdeen limuusa nabiy llaahi muuse ijcal lanaa noo samee ilaahan mid aan caabudno kamaa lahum siday gaalada ugu sugnaatay aalihatun kuwa la caabudo hadalkaasay yidhaahdeen reer banu israiil nabi muuse hadalka aad maanta tidhaahdeen geed aan barakaysano noo samee kaasuu la mid yahay qaala nabi muuse wuxuu ku yidhi inakum idinka qowmun qowmaatiin tajhaluuna oo jaahiliin ah uma qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam inakum idinka ummatu maxamedu la hadlaa la tarkabunna waad koraydaan oo koraydaan macnaha waad ku dhacaysaan sanana man dad wadadooda qablakum idinka horreeyey dadkii idinka horreeyey markaasaa la yidhi alyahuud wanasaara markaasuu yidhi faman oo yaa kale yahuud iyo nasaara dariiqoodaad maraydaan xadwa alqudati bilquda leebka laba baalo labada dhinac ku yahay waa sinan yihiin sida labada baal ee leebka u siman yihiin wadada yahuudda saasaad u qaadayda saasoo kalead u qaadayda xadwa alqudati bilquda xataa low daqaluu juxra dabi buu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam hadday galaan godka dabada dabada waa bahal jasiirat lcarab laga yaqaan hadday halka godkaasoo kale galaan la dakhaltumuhu idinkuna waa ka dabagelayda waad ka dabagelayda marka sidaasaa nabigu ku dhaartay sala allahu alay wasalam markaa nimankii hadalkaas yidhi fiiriya nimankaas nabigu ma dhihin soo islaama waad gaalowdeen muxuu u dhihi waayey asheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabu tawxiidka marka uu sharxayo masaa'ilka uu sharxayo shirkiga akbar aan ahayn u leeyahy oo asqar ah saasuu ku sharxa asagu oo geed la barakaystaa waa shirki asqara saasaysan u gaaloobin uu leeyahy asheekh cabdilcasiis ibnu baas tacliiqaadka uu saaray wuxuu leeya maya sawaab ma aha qowlkaasu sawaab ma aha maxaa yeele fiiri nabigu wuxuu ku shabahay qowlkooda inuu la mid yahay ilaah aan caabudno noo sameen oo reer banu israail yidhaahdeen waana ku dhaartay nabigu inay saas oo kale tahay idan marka waa shirki akbar ahay kelmaddu saasuu leeyahy haye maxay la gaaloobi waayeen waxay weeyeen ciladu liannahum xudathaau cahdin bikufri waxay ahaayeen dad xadiisu cahdiyaho mar dhow gaalnimo ka yimid oo ka jaahila xukunkan oo kale welidaa saas daraaddeeda saxaabadii kale ee awal nabiga la socotay ma dhihin kamana jaahil noqon laakiin dadkan dad cusubay ahaayeen saasay uga jaahil noqdeen qofka waxa weyn islaamnimada ku cusub oo mar dhow soo islaamay iyo dadka baadiyaha fog ku dhashayna waa loogu cudur daaraa masaa'ilka hadday ka jaahil noqdaan marka waxa weyn jahliyaa loogu cudur daaray laakiin kufri waa ku hadleen ciladaas weeyaan ciladaas weeyaan wuxuu yihi shiika wa qaala bacdun gobolkood waxay yidhahdeen nadanan fiirin likarat ljeish marka halkaas maxaan ogaanay inay qala tahay waxa weeyaan geeda la barakaysto ama meel la farfariisto xoola lagu qalo oo aan sharcigu dhihin ha lagu qalo meeshii sharcigu yidhi ha lagu qalo waa lagu qalaa sida waxa weeyaan maka oo kaleeto hadyiga waa lagu qalaa waana lala aadaa laakiin meel kaloon sharcigu dhihin in xoola loo wato lala fariisto lagu qalo la barakaysto maya taas ma bannaana wa qaala bacdun gobolkood waxay yidhahdeen muslimiinta nadaran ayagoo fiirinaya likarat ljeishi ciidanka tiradiisa lan nuqlaba alyowma maanta nalaka adkaama hadalkaasay ku hadleen qaara waxay yidhahdeen maanta nalaka adkaamaayo laba iyo toban kun mian maanta tiranala ku jebima fa shaqa daalika arrinkaas waa dhibay calaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam arrintaas aad u rasuulku u dhibsaday maxaa yeelay waxaa ka imaanaya alictimaad calaa quwati linsaan in qofkii xoogaa ictimaado awoodiisa waana qalab waxaa la rabaa in lagu tiirsado oo la ictimaado cala allah ilaahay in lagu tiirsado aan awoodda lagu kadsoomin waxaas waa qalab in awoodda lagu kadsooma marka aadaa nabigu hadalkaas u dhibsaday walamaa kaana markay ahaatay cashiyatan galab walamaa kaana markuu ahaaday waqtigii cashiyatan galab jaa-a waxaa yidhi farisu nin faras saaran wa akhbarahu nabiga wuxuu u sheegay bikhuruuji hawaasin reer hawaasin inay soo baxeen biducunihim maca ducunihim ayagoo dumarkoodii wata ayagoo dumarkoodii wata jamcu daciina wey biducunihim ayagoo dumarkoodii wata wa nacamihim ayagoo geeloodii arigoodii wata nacamihim ayagoo geeloodii wata wa shaaihim ayagoo arigoodii wata waxaa yidhi waa kana nimankii reer hawaasin waxa weeyaan waa soo duuleen dumarkoodii ay wataan geeloodii ay wataan arigoodiiay wataan gaala waatanaa nabigu ma arga bixin fiiri muxuu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam fatabasama waa dhool la caddeeyey nabigu wa qaala wuxuu idhi tilka haniimat lmuslimiin taas waa haniimadii muslimiinta arigii may wadeen iyo carruurtii iyo dumarkii khalaas annaga ka haniimaysayna insha allah marka waxa weeyaan balaayo iyo argagax iyo laisma geliyo cadowgu hadduu kugu argagixina waxa la ihahda insha allah muslimiinta ka haniimaysanaya tilka haniimat muslimiin adan beri insha alla fiir hadalka nabiga insha allah wey maahan waa hadal jasmiya waxa weya ilaahay baa lagu xihaya ilaahay baa lagu xihaya tilka taasu haniimat lmuslimiin waa muslimiinta haniimadoodii adan berri ay haniimaysanayan insha allah sunanu abi dawuud ay ku taalla hadalkaa xadiidkaas wa fi leylati alcaashira habeenkii tobnaad maalin lixaada la soo baxay habeenkii tobnaad min shahri shawaal sanata haamin alhijriya sanadii sideedaad ee hijriyada wasala rasuululahi rasuulka alle wuxuu gaaray sala allahu calayhi wasalam ilaa waadi xunayn waadi xunaynuu soo gaaray fa cabba'a waa diyaariyey jeyshow ciidankiisii saxaran aroorti aroorti markay tu ciidankii diyaariyey qaabku dagaalka u geli lahaa qabla an yadkula intuusan gelin fiihi waadiga dhexdiisa waadigana ciidankiya kamiir ugu jira dhabagalaa ku jira aan la ogeyn xaggaas iyo owdaasa lagu maqlay owdaasa loo socda ilaa inta soo tageen ayay soka galeen waxyaalaha cadowga lagu jabshayna ka mid ah cadowgu meeshuu kugu ogaa inaanta ka tagto aad meel ka sokayda gasho isagoo iska habaqtamaya oo socda waxa weeyaan oo isla meeshaasu jiraah markaad meel hebla marayd aad iskala bixidid haddii hoosta looga dhifto waa arrin qatar ah oo dagaalka qatar ku ah culays weyna keenayda marka muslimiintu halkaasay u socdaan awdaan asag inta in la soo waday ninkii maalig ibn cawf ahaa oo ciidankiiba halkan xulaynka markaasuu muslimiintu iska jirinta roob uga dhigtaan liibabka hal marana ku yaac hal marag ku yaac ilaa ciidanku hadduu inta ku talagalo meesha kugu ogyahay uu isku kala bixiyo qaab uu ugu dagaalamo uu ku talagalo markaas waa un arrintu waa cuslaanay laakiin ciidan iska socda oo waxaan hub ku daatay waa argagaxayan badanaaba marka nabigu ma oga meesha inay ku jiraan waadiga geeskiisa markuu marayo ciidankii diyaari qaabkii u dagaalami lahaayeen waa diyaariyey nabigu sal اlahu alيه waslm ciidankii wakti oo suxuurtii oo aroortii ah qabla an yadkula intuusan gelin fiihi waadiga faacطىa wuxuu u dhiibay liwaaca اmuhaajiriin muhaajiriinta calankoodii wuxuu u dhiibay lcali bna abi aalib cali bna abi aalib u dhiibay wa liwaaca اaws qabiilada reer awsna liusayd bna xudayd ayuu u dhiibay qabiil qabiil ah ciidanku badanaaba u socday wax yar marka laga reeba ciidanka aarkiisu qabiil qabiil u socday saasaana u dagaalami jiray waqtiga nabiga sal اlahu alيه waslm waxa weya qabiilku inuu baadil isku raaco oo baadil isku bahaysto waa shayga xaaraanta amaa qabiilkanu inay xaq isku raacaan oy xaq u gargaaraan waa dariiq sax wey marka qabiilnimadu ceeb maahana waxaa ceeb ah waa maxay dariiq qaabka loo adeegsado hadii baadil loo adeegsado waa dalaal wey amaa nabi moxamed sala allahu alay wasalam sidaasay ula socdaan iyagoo reer hebel ah oo calanka reer hebel u sido saasay u socon jireen ciidankiisuba maba isku qasnaynba ansaarta iyo muhaajiriin ciidan isku darsan waa jir laakiin qabaa'ilka badankoodu saasay u kala socon jireen saasay u kala socon jireen weliba waxyaalaha dagaalkana aada culayska ugu keenay ka midtoo qabiilka is-yaqaan badanama inaysan cararinay u badanto laakiin dad tiro badan oo isku dhafoon is-oqoonin mar hadday ciidanku yihiin waxa weyn inay isfududeeyaana dhici karta taasaa dhici karta marka muhaajiriinta calankoodii nabigu wuxuu dhiibay licali ibna abi aalib waliwaa alaws reer aws qabiilada laydhaha calankoodii wuxuu u dhibay liusayd ibna xudair waliwaa alkhasraj reer khasraj qabiilka laydhahdaan calankoodii wuxuu u dhibay lixubaab ibn lmundir wa acdaa wuxuu siiyey alwiyatan calamo liqabaa'ila ukhraa qabaa'il kaletana calamuu kala siiyey qabiil walba calan gooniya ayuu siiyey wa labisa nabigu waxaa u xirtay dircayhi labadiisii dirac birood laba dirac birood uu iska kor gashaday marka wuxuuna iskaga ilaalina hubka seeftu inaysan ku inaysan karin oon waranku ka dusin oo leebku usan ka dusin taas marka waxay kutusayda asbaabta waa in lala yimaado mana ka soo hor jeedo tawakulka rabbi tala saarashada maahan inaad banaanka isdhoo tiraato iskaa kay dhifo ilahan tala saartay maaha wixii sababa waa inaad la timaada wixii sabab ah ood cadowga uga uga gamba karto hubkiisa markaad sababka la timaado ilahay tala saaro sababka ha tala saarana ilahay markaas tala saaro ixris calaa maa yanfacuka waxa weeyaan walaa tajizan walaa tajiz dadaal wax alla wixii ku anfacaya ku dadaal caajislow ha noqon wastacin billah ilaahayna kaalmayso ilaahayna kaalmayso sidaas ayaa lagaa rabaa marka nabigu waa gashaday walbayda koofi biraadkiina waa gashaday waxa weyn khuudada waa koofi biraadka walmiktara koofi biraadkiina waa gashaday laba nooco weeyo koofi biraad wey waxanam madaxaa la gashana baydada iyo mikfarka labadaba uma bada-ad waxay bilowday muqadimatljeyshi ciidanka caaradkiisii qaybtiisii hore tanxadiru inay ku hoobato bilwaadi waadiga waadiga inay ku hoobtaanoo galaan ay bilaabeen waadiga inay ku hoobtaan walxaal ayay ku hoobaneen laa taclamu aysan ogeyn biwujuudi kamaaina dhabagalyaalkan inay joogaan walxaal ayay ku hoobaneen laa taclamu aysan ogeyn biwujuudi kamaain alcaduwi cadowga dhabagalyaalkiisu inay joogaan fiihi waadiga dhexdiisa ma oga fa baynamaa waqti hiya muqadimadii tanxadu ay ku hoobanaydo fiihi waadiga dhexdiisa idaa id isla markaas alcaduw cadowgii yumdiru roobuu uga dhigay calayhi muslimiintii annibaala leebab leebabuu roob uga dhigay leebab ayuu roob uga dhigay oo sida roobkii oo kaleeto oo hal mara ugu riday kaannahaa waxaad moodaa jaraadun ayax ayaxaasoo muntashirun oo faafayaad moodaa ayax kusoo daataadba moodaaba ma moodida xataa liibab caadiya wa shadda cadowgii waa orday calayhaa muqadimadiiu ku soo arday shaddata rajulin hal nin siduu u ordo waaxidin oo kelidii hal nin hal maray boodeen markaasay kuna soo kaceen iyagoo awal liibab ay ku da-ayeen fa darabat way isbarambartay muqadimatljeyshi ciidanka carabkiisii bi haadihi lmufaaja'ati soo kadintan lagu soo kadiyey iyagoon ku talagelin ayaa laga hoos dhashay marka waa is waa is iyagana waa isku qasmeen nabaamkii xataa waa lumay fadarabad way isbaraanbartay muqadimatu ljeyshi ciidanka carabkiisii bi haadihi lmufaajahati soo kadintan lagu soo kadiyey wankashafa waana faydmo waa cararay caamatu man dad mucdamkoodii kaana ahaa fiihim dhexdooda oo min almuslimiina muslimiina muslimiinta mucdamkoodii carabkii waa cararay markay carareen hadda ciidankii dambe sideedaba ciidan waxaa la idhahdaa goormu ugu niyad xunya waa markuu arko askarigii agtiisaayo cararay askari maruu ka niyad xun yahay ma jirto goormuu ugu niyad fiican yahay askari marka isagoo dagaal ku jira uu arko gurmad cusuboo yimid niyadu cirka tege markaas welidaa saas daraaddeed ciidan mar kasta in gurmad loo diyaariya haba yaraado marba gurmadku arko kuwii hore niyadoodu aad u xoogaabay laakiin si kastay u tira badan hadii dagaalkuna ku dheeraado gurmadna imaa diido niyaddu waa daciife marka dambe marka ciidanka wakti ugu niyada fiican waa marka gurmadku yimaado gurmadku macnawiyaadku bedela haddama aan xoog soo siyaada kaliya laakiin haddii cararidu timaado ciidanku si kasta u badan laba ordayda haddii la arko waa u dhamaatay niyaddu waa dhimane meesha lagaaga kala tagu siday qof marka carabkii markay carareen kuwii dambe wax dhacayba ma oga ayagoona la cararay waa la cararay wankashafa waxaa faydmay oo cararay caamatu man dad mucdamkoodii kaana ahaa fiihim muqadimada dhexdooda oo min almuslimiina muslimiin ah fiihim ciidanka dhexdooda oo min almuslimiina muslimiin ah wa tabicahum waxaa carabkii raacay man qofkii kaana ahaaday khalfahum gadaalkooda fa saarat waxay noqotay haziimatan jab jabkaasoo caamatan guud jab guudaa ku dhacay ciidanka muslimiinta o dhan jabweynoo guud aa ku dhacay wa sara daalika arrinkaas wuxuu farxad geliyey bacda almushrikiina mushrikiinta gabalkood iyo wa bacda xadiisilcahdi dad oo islaamnimada ku dhowaa iyo wa bacda xadiisilcahdi dadkii waktigoodu ku dhowaa bilislaam islaamnimada oo mar dhow soo islaamay aad u farxay aar muslimiintii maantay jabeen iska daa waa sixirkii waa naga burayey dad awal oo markii un muslimiintu waddankii ay guulaysteenoo maka la furtay iska raacay oo iska islaamay aa yidhi khalaas fa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi laa tantahi joogsa maydo haziimatum jabkooda duuna albaxri badda ka sokay saas dawfir ciidanku say usii cararaayaan uu yidhi u malay maa baddu inay celido maana meel kale celayn wa qaala wuxuu yidhi aqun mid walaal u ahaa lisafwaan safwaan mid walaal u ahaana wuxuu yidhi alaa badala sixru ar sixirkii maantuu buray carare muslimiinta oo wuxuu muslimiinta guushi iyo fatxa maka iyo wixii uu sixir ka dhigay marka inuusa adkaynaa ku muuqataa wey sixirkii waa buray uu leeyay ka hor ciidanka muslimiintu lala socda sixirkii waa buray marka meel dheer inuusan jirin waa cadda markaas kahor alaa badala sixru sixirkii wuxuu buray alyawma maanta taas waxay kutusaydaa muslimku hadduu xoogaabo dad badanaa raaca xataa iyagoo niyad adkayn haddii laakiin xoogaa muslimiintu jabaan wax oo khullas amaan wax kale soo hari maayan badanaaba dad khullasa oo waxaa haraa oo ayaga maqsadkooduba aysan ahayn guul keliya maqsadkoodu ay tahay waxa weeyaan ixda alxusnayeyn ima nasru wa ima shahaada oo aan iyagu marnaba khasaar aysan ugu jirin og laakiin dadka waxa weyaan guushu dadkeeda aad u badan yahi wa qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuu ku yidhi lahu midkaas oo la dhashay safwaan aqun walaalaa ku yidhi mid walaalkiisa wa qaala wuxuu ku yidhi dhacafwan wa qaala wuxuu ku yidhi lahu liaqi safwaan midkii safwaan walaalkiisa hayaa wuxuu ku yidhi aakaro mid kale abshir bishaaraysto bishaarayso bihaziimati muxamadin wa asxaabihi muxamed iyo asxaabtiisa inay jabeen ku bishaarayso oo ku yidhi marka waa waxaasna fiiri fa wallah ilaahay baan ku dhaartay uu yidhi midkaas kale laa yajburuunaha inaysan ka soo kabanin abaddan weligood jabka ku dhacay maanta weligood inaysan ka soo kabayn waxaasay ku hadhadleen waxaasay ku hadalleen abaddan weligood ka soo kaba maayaan faqadiba waa u carooday calayhima wa qaala lahu lahdan cafwan akhunkaasaan u celinay maahan safwaana loo celina wa qaala wuxuu ku yidhi lahu safwaan aakharu mid kala wuxuu safwaan ku yidhi abshir bishaarayso bihaziimati muxamadin muxamed jabkiisa ku bishaarayso iyo wa asxaabi saaxiibadiis fa wallaahi allan ku dhaartay laa yajburuunaha inaysan ka soo kabanayn abaddan weligood faqadiba waa u carooday calayhima korkooda safaana xanaaqay walxaal huwa mushrikun uu yahay isagu waa mushrik ad uga xanaaqay ilaa waxa weeyaan nabiga waxa weeyaan qaraabo iyo waxbay yihi nimankan reer hawaasinoo jabinaayo aada uga xumaa markaas waa maxaas maa noogu bishaaraysan oo naga tago xadi maxamed ajabay wa ikrimatu iyo waxaa kaleetoo carooday wa ikrimatu ibn abi jahlin وهuوa cكrimna xadيiث الcahdi waa mid wktigiisu ku dhow yahay bاإسلاam وانتahraahma waana canaanteen nimankii waxa ku helaay canaan u galeen cikrimo hadde hogaamiye quraysheed ahaa laakiin markaas soo islaamay iyo waxa safaananba asagu islaamin labadoodii waa ku kacay nimankii wax bishaaraysanaa yidhaha naga aamusa waxaad ku hadlaydaa maa qurunka hayda maxamedaa jaba iyo muslimaa jaba iyo ku bishaarayso waxaasaa dad loola yimaada hadda labadooda mid aad mushriga khalaas iska aamusan ama rasuullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam markaa qofka noocaas oo kaleeta oo ku bishaaraynaayo maaragta muslimka jabkiisa waa inaad yactira oo tirahda war ilaahay uga cabso waxaas baadilkaa ku hadlay xooga aad la hadasho maana inaad ka aamusa amaad u dhoolacadayd daad dhoolacad adugu la midaa ta ama rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fa habata fii qaliilin fatabata waa sugnaaday nabigu fii qaliilin in yar dhexdoodu ku sugnaaday intaas yaroo min almuhaajiriin muhaajiriinta ka mid ah iyo walansaari ansaarta in yar oo muhaajiriin iyo ansaarha u hartay uu nabigu ku sugnaaday mana cararin intaasuu dagaalkii la galay wadafiqa wuxuuba bilaabay markii xagga loo cararay oo wuxuu bilaabay yarkudu inuu cayriyo baqlatow baqashiisa liyataqadama si uu hore ugu socdo naxw alcadow cadowga aggiisa jeedaluba la dhacay baqashii si ay u gasho cadowga taasna waxay tusaydaa geesinimada nebi maxamed sala allahu calah wasalam oo aan maiilka lahayn qof la geesnimaha usan jirin raggii waaweynaa waa carare haddana asaga waxa wey jeedaluba la dhacaa cadowga xaggiisi weerar u bilaabay wadafiqa wuxuu bilaabay nabiga yarkudu inuu cayriyo baqlatow baqashiisii liyataqadama si uu hore ugu sii socdo naxw alcaduwi cadowga xaggiisa walxaal huwa nabigu yaquul uu leeyahay ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmudalib ana aniga annabiyu nabiyaan ahay laa kadibun beenaale ma ahi nabiyaan ahay sixra buray waxaas ka da nabiyaan ahay been ma sheegayo ana bnu cabdilmudalib anugu ina cabdulcabdimudalib ah ina cabdulmudalib nabiga waxa weeyaan waa ina cabdullahi bn cabdilmudalib soo maaha marka awowgiisu ku abtirsaday waa banaanta awowgaa ku abtirsan kara aabbaha oo kale wey awogaa waaba ku dhalay mota xaqiiqu kuu dhalay ta aabba ka boodo awowgaa ku abtirsan kara ta aabba ka boodo aada awowgaa dhigi karta anugu ina hebelaan awowgiisu nabigu ku abtirsan qur-aankuna aabba waaba ku tilmaam awoga marka waxa weya awowgu waa aabe waa aabe illa waaba ku dhalay wa akhada wuxuu qabtay abu sufyaan ibn alxaaris bilijaami balati nabiga baqashiisa xakamaheedii qabt xarigii oo afka uga jiro baqasha lagu hogaaminayo uu qabtu gadaal u celi sida yuusan nabiga la gelin cadowga ula gelin ilaa nabiga jeedal ku wada cadowga xaggiisa usii cayrina markaasuu siriyaysan bal cadowga ula gelin markaasu xakamaynta ku gadaal u jiida gadaal u jiida abu sufyaan ibn alxaaris wey ibn cabdilmualib waa nabiga in adeerkiisa ma ahan abu sufyaan sakr ibn xarbi maan hogaamiyihii quraysheed maaha labada abu sufyaan waa inaad kala tagaan kan waa nabiga in adeerkiisa marka qaraabada nabiga weliba maba cararinba waa ku soo haray nabiga sala allahu calayh wasalam wa aqada abu sufyaan ibn alxaaris wuxuu qabtay bilijaami baqlatihi nabiga baqashiisa xakamaheedii walcabaas cabaasna wuxuu qabtay birikaabihi cagasaarta meesha kooraha markii la koraya baqasha ama sefaraska cagta meesha la saaro halkaas kudhega isna waa jiidaaya labadoodan aad jiidayaan nabiga celinayeen si uusan cadowga ula dhex gelin baqasha si aysan cadowga ula gelin birikaabihi cagasaarta ayuu qabtay lianlaa yusrica si uusan u degdegin baqalka naxw alcaduw cadowga xaggiisa si uusan ugu degdegin si uusan cadowga xaggiisa ugu degdegin fa nazla rasuululahi rasuulka alle waa ka degay sala allahu calayh wasalam can ilbaql baqashi dabaduu iska tuurayba oo ka degayba wa dacaa rabbahu rabbigiisuu bariyey wastansarahu gargaarkiiyuu ka dalbaday ilaahow cadowga jabi oo noo gargaariyo wakhtiyaalka waxay ka mid tahay ducada mustajaabada tahay marka cadowga iyo muslimiintu isku saftaan oo gaal iyo muslim laisku safto wakhtiyaalka baryada ilahay la aqbalay ka mid tahay aada loo ducaysta ilahay ayaa la baryaa aad ayaa loodan waxa weyan gaalada iyo shayaadiintu waxa wayan iyagu mashxirad iyo sacab iyo qaylo iyo calalaagay ku galaan laakiin dadka mu'miniinta waxa wayan tadaruc iyo ilaahay isku dullayn iyo baryo ayuu ku gelaya ilaahay buu ku tiirsanaya taasuu marka quwo ka helaya weyn quwo weyn uu halkaas ka helaya ilaahay buu baryay marka nabigu sala allahu calay wasalam wa amara nabigu wuxuu amray alcabaas cabaas ibnu cabdilmudalib uu nabigu amray wa kaana cabaasna wuxuu ahaa jahwariya sow mid coddheer uu ahaa ad uu coddheera jahwariya sow mid cod dheer ayuu ahaa wuxuu amray an yunaadiya inuu u dhawaaqo asxaaba asxaabtiis iigu dhawaaqo asxaabti ragga sii cararaya wey iigu dhawaaq oo wakhaasatan rag ballan gaara aan lahaynaa jiru raggaas iigu dhawaaq waa raggii waxa weya baycatu ridwaan raggii qaaliga ahaa weeye oon hal mid naar ka gelin kun iyo afar boqolay ahaay nabigaa yidhi sala allahu alay waslam hal midoo ka mid oo naar gelima dadkaas qaaliyahay ahaay soo ma jeedid marka iigu yeeruy markaasuu dhawaaqay uu yidhi aaway raggii quraca nabigu ballanka kula galay ay maqleen ay soo kala soo kala wareegeen ay maqleenba horay ka soo kala fireeyeen xataa qaara faraska celi waayey faraskii la sii cararaayay moogtahay inta ka boodeenay soo tageen faraskii sii cararaay inta celi waayeen inta ka soo boodeen ay soo laabteen marka wuu u dhawaaqay wuxuu amray nabigu an yunaadiya inuu dhawaaqo asxaaba asxaabtiisa fanaadaa waa u dhawaaqay wamalaa wuu buuxiyey cabaas wamalaa wuu buuxiyey cabaas alwaadiya waadigii bisawti codkiisii uu ka buuxiyey waadigii o dhan waa isla dhawaaqay wuxuu leeyahay sidaan ayna asxaabu samura aawa geedkii quraca ahaa ee nabigu baycatu ridwaan ku qaaday raggiisi aawo aawa raggii quraca raggaas rag qaara wey facadafuu way soo laabteen facadafuu way soo laabteen naxwa sow codka xaggiisay u soo laabteen cadfatalbaqara cadfatalbaqari lo-du siday ugu soo laabato calaa awlaadiha ilmaheeda saca waxa weeyaan dhalay ee weysha ka tegey weysha hadday dhawaaqdo hal maruu soo kala wareega sida waxa weyan lo-du ay weylaheeda ugu soo laabato ay hal mara u soo laabteen yaquuluuna ayagoo leh yaa labayg waa ku ajiibnay waana kan yaa labayg waan ku ajiibnay xataa idajtamaca markay u yimaadeen nabiga mi-atun boqol labiyo toban kuna lahayd boqol markay u timid boqol istaqbaluu waxay qaabileen alcaduwa waqta tal aan la dagaalama boqolkii ku bilaabay haddana weerar boqolkii khalaas intii kale gadaalay ka yimaadeen marka wa surifat waxaa loo leexiyey ada'watu yeerisi haddana ilal ansaari dhanka ansaareed uu leexi uma ilaa bani lxaaris haddana reer bani lxaaris ibnulkhasraj si gaara ugu dhawaaq wa talaaxaqad wa iska daba timid wa talaaxaqad wa iska daba timid kataa'ibulmuslimiin guutooyinkii muslimiinta guutaba maray soo dhacday guuto guutay u yimaadeen marka wa talaaxaqad waxaa iska daba timid kataa'ibulmuslimiin guutooyinkii muslimiinta waaxidatan mid tilwa waaxida mid kaleeta ka gadaal markay mid timaadba mid kaleeta ku xigta waaxidatan mid tilwa ukhraa midda kaleeto xiriir la xiriirkeeda midba mid ay ku xigtaa xataa ijtamaca ilaa ay ku soo aruureen xawlahu nabiga hareerihiisa jamcun ilaa xataa ijtamaca ilaa ay ku soo aruureen xawlahu nabiga hareerihiisa sala allahu calayh wasalama jamcun jamcaasoo cadiimun weyn wa anzala allahu allana wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkuu ku soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniintiina waa ku soo dejiyey wa anzala alla wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo lam yarawha aysan muslimiintu arag ويوم حنين إذ أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين marka ilaahay baa soo dejiyay ciidamada mala aan looba jeedin dadku jeedin malaa'ikaha rabbi keen ilaahay baa soo wa anzala ilah wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo ciidamadaasoo lam yarawhaa muslimiintu aysan arag fa kara almuslimuuna muslimiintii way ku rogaal celiyeen gaalada waxtadama waa holcay alqitaalu dagaalka dagaalkiiya holcay markaas waxtadama waxaa holcay alqitaalu dagaalkii fa qaala sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi markuu arkay sida birta laisula dhacay alaana haddeer ayuu xamiyalwadiisu tinaarku kululaaday haddaa tinaarkii holcay waxa wadiiska waa meesha lagu duwa muufa iyo rootiga aad u helca badan tinaarku hadbuu kululaaday tinaarkii haddeer ayuu kululaaday wa akhada nabigu wuxuu qabtay qabdatan cantoobo cantoobadaasoo min turaabin cara'a fa ramaa bihaa wuxuu ku tuuray wujuuhal qowm gaalada wejiyaalkoodii hal sacabo cantooba ciidan taqaatuu gaalada wejiga uga tuuray waa gaalada dhameed dagaalamayday wa qaala nabigu wuxuu yidhi shaahat lwujuuh wejiyaalka alla ha xumeeyo ha xumaato wejiyaalku shaahat lwujuuh wejiyaalku ha xumaato oo ha dullowdo xadiiska saxiix muslimku ku yaalla inuu saas nabigu yidhi fa malaa waa buuxiyey nabigu acyunahum indhahoodii turaba caro ciidankii dhammaa oo dagaalamaya halkii sacab indhihii ciidu ka wada buuxsan waa awood alle mucjisay tusayda ee sacab la tuuray ciidan dhama dagaalama wuxuu ka qaban karaa ilaahay baa gaarsiiyey ilaahay ayaa gaarsiiyey waa nusra ilaahay falam yazal kama suulin xadduhum carcartoodii kaliilan inuu soo afbeelaayo carcartii ay dagaalka ay ku jireen iyo xooggii tartiib waa soo daciif waa soo daciif waa soo daciif sida mididu marka hore u afbadanta marka kadibna ay afbeesho falam yazal kama suulin xadduhum carcartoodii kaliilan inuu soo daciifayo afbeelayo wa amruhum arrinkoodiina kama suulin mudbiran mid inuu daba jeedinayo arrintii arrin gadaal gadaal u socotay noqoto xataa tafaraquu ilaa ay kala tageen oo waharabu ay carareen waa kala carareen saddex meelood meelahaas u kala cararay wa tabicahum ilmuslimuuna muslimiintiina waa raacdaysteen yaqtuluuna xaale ay dilayaan wa yasiruuna xaalay qafaalanayaan xataa akhaduu ilaa ay soo qabteen annisaa'a dumarkii iyo wadaraariya carruurtii dumarkii iyo carruurtii marka waa ta nin cararay dumar ma celiyo ari iyo geelna kuu celimaa dumarkii iyo carruurtii iyo wixii meesha laiskugu keenay qaniimadii muslimiintaay noqdeen sidii nabi maxamed yidhi sala allahu calayh wasalam muslimiintii marka haniimo dumarkii iyo carruurtiiya la qabtay wa asaruu way qafaasheen kaiiran wax badan oo min almuxaaribiina xaggii dagaalamayey ah kuwii dagaalamayana in badana la qafaasha wa jurixa waa la dhaawacay yowmaidin maalinkaas khaalid ibnu weliid jiraaxaad dhaawacyaal baariqatan oo xeel dheer dhaawacyaal adadag a ku dhacay wa aslama waxaa islaamay kaiirun in badanoo min mushrikiin maka maka mushrikiinteedii ka mid a mushrikiintii maka kuwo badan a marka la yidhaha haddana reer hawaazim iyo waajabiye iyo niman kale haqiiq ay islaameen ay yidhahdeen khalaas ninkaan cid walba ka adkaana ilaahay u gargaara limaa shay dartiis ayay u islaameen ra-ow ay arkeen oo min cinaayatillahi ilaahay ilaalintiisa birasuulihi uu ilaalina sala allahu alay wasalam sida rasuulka ilaahay u ilaalina markay arkeen ay yidhahdaan arrintu arrin caadiya maan arrin shaksi maaha waa wax samada laga wado marka guushu boqolaal dad badanay saamaydaa oo diinka inuu qaato laakiin marka culaysku jiro waxyaar waxyar oo aad u adag ayaa xaqa ku sugnaada waxyaara xaqa ku sugnaada mudaarabatu lmushrikiin gaaladii cayrsigii la cayrsaday walamaa haraba markay carareen almushrikuuna gaaladii tafaraquu waxay u kala tageen alaaa firaqin saddex kooxood saddexay u kala jabeen firqatun koox laxiqat waxay haleeshaday tagtay bidaa'if wahum kuwaasu alagtaru waa kuwa ugu badnaa wa firqatun kooxna laxiqat waxay haleeshay binakla waa meel maka iyo u dhaxayda daa'if halkaasay tageen wa firqatun kooxna caskarad waxay saldhig ka dhigatay biawdaas waadiga awdaas fa arsala rasuulullah rasuulka allah diray sala allahu calayhi wasalam ilaa awdaas waadiga awdaas qoladii isku aruursatay abaa caamir alashcariya saxaabigaasu u diray oo abuu muusa alashcari adeerkiis ah abaa caamir alashcariya cama abaa muusa alashcari abaa muusa alashcari adeerkiis waa reer yamaneed ninkaasu u diray radia allaahu canhu fii jamaacatin kooxuu la diray jamaacadoo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah fabadadahum waa kala cayriyey waa kala firdhiyey fabadadahum waa kala cayriyey wadafira wuxuu ku guulaystay bimaa kaana macahum la jirkooda wixii ahaa oo min alqanaa'imi qaniimooyin ah waa ka soo qaatay waqad istushida halkaasaa shahiid looga dhigay abuu caamir alashcari ninkii amiirka ka ah ciidankaas ee nabiga amiirka uga dhigay abuu caamir halkaas ayuu ku shahiiday fii haadihi lmacrakati macrakadaas dhexdeeda ayaa shahiid looga dhigay wa khalafahu waxaa khaliif ka noqdo ciidanka amiir ka noqday bacdigiis abuu muusa alashcari radia allahu canhu fa rajaca waa soo laabtay mudafaran xaalu yahay mid la guuleeyey mansuuran oo loo gargaaray iyadoo la guuleeyo o ilaahay u gargaaray ayuu soo laabtay waa soo laabtay wa daaradad way cayrsatay daa'ifatun koox kooxdaasoo min fursaanilmuslimiina muslimiinta fardooladoodii ah waxay cayrsadeen fuluulalmushrikiina gaalada firirkoodii firirkii almunhazimiina jabay ilaa nakla naqla xaggeeda u jabay firirkii xagga u cararay ayaa koox fardoolaya cayrsadeen fa adrakad waxay ka daba tagtay duraydabni sima odagii duq ahaa ee oqonyahanka ah ee khabiirka dagaal ahaa laakiin aan taladiisa laga qaadan odag iyo meesha si carada ayay ku qabteen waqatalahu waana dileen kooxdaasaa dishay kooxdaas ayaa dishay maogtahay tala haddaan lagaa qaadayn qiimo male fa adrakad waa way haleeshay durayd bni sima durayd ibna sima wa qatalatu way dishay kooxdaas wa amara rasuululahi rasuulka allah amray sala allahu calayhi wasalama bijamci lqanaa'imi qanaa'imta in laysku keeno bal soo aruuriyo wasabyi iyo qafaalka gaalada laga soo qafaashay wa kaanat waxay ahayd naxwa arbacatin wa cishriina alfa baciir waxay noqotay afar iyo labaatan kun oo neefo geela bal meeshaas waxay iskugu keeneen fiiri talaxumada ninkii ahaa maalik ibnu lcawf bal talaxumadiisii ka tali afar iyo labaatan kun oo geel ah gacanta looga dhigo waxaa kaloo laisku keenay wa akara min arbaciina alfa shaatin afartan kun ari ka badan afartan kun ari ka badan a meesha laisku keeno iyo wa arbacata aalaaf uuqiya afar kun oo uuqiyadood oo min alfidati fidaa iyo wa sittata aalaafi sabin lix kun oo maxaabiis lix kun oo maxaabiista dumarkii caruurtii waxa meesha laisku keeno fajumica daalika arrinkaas waa laysku keenay kulluhu dhammaantiis biljicraana meesha magaceeda la dhaha jicraana jicraana oo caynta la reebo iyo jiciraana caynta inta la hoos dhiga ra'da la shido waa makaan u dhaxeeya maka iyo daa'if makaanun waxa weeye bayna makata wa daa'if dhanka bari qorax ka soo bax ayuu maka ka xigaa labaatan kilomitir ayuu magaalada maka dhankaas qoraxdu ka soo baxdo ka jira halkaas jiciraana la yidhaahdo meeshaasaa layskugu keenay wa jucila calayha hanaa-imtaas waxaa mas-uul looga dhigay mascuud bnu camrin alkifaariy ninka la dhaha mascuud ibnu camr alkifaari ninkaasaa nabigu mas-uul ka dhigay sala allahu alay wasalam lix kun oo maxaabiisa labaatan iyo afar kun oo geela afartan kun ka badanoo ariya waxaasoo dhan adaa ka mas-uulaali hanaaimka in la xifdiyaa la rabaa ilaa sharci in la marsiyaa la rabaa hanaaim si dariiq sharciya loogu qaybiyo hadhow waxa weya waa in la xifdiyo waa in la xifdiyo aswatu daaif duulaankii daaif aniimadiion la qaybina duulaan kale nabigu qaada ilaa ciidamadii saddexay u kala jabeen laba waa soo ogaane waa laga soo taqalusay laakiin ciidankii ugu weynaa ee firdhabay wuxuu isku aruursaday daaif waxa weeyaan halkaasuu nabigu uga daba tegay sala allahu calayh wasalam aswatu daaif daaif waa magaalo waxa weeyaan dhanka qoraxdu ka soo baxday maka ka xigtaa dhinaca qoraxdu ka soo baxdo sagaashan iyo sagaal kilomitr u jirta magaalada maka magaalada maka almukarama ayay dhinaca qoraxdu ka soo baxda ka xigtaa sagaashan iyo sagaal kilomitr ayayna u jirtaa uma taqadama nabigu wuxuu horay ugu sii socday ila daa'if wa mara wuu sii maray fi dariiqi dariiqa dhexdiisa bixisnin dhufays dhufayskaasoo limaalik ibni cawf annasri u sugnaaday hogaamiyihii ciidankao dhan watay dhufays weyn oo meeshaas ka dhistay uu sii maray fa amara nabigu wuxuu amray bihadmihi in la dumiyo si aan gaaladu hadhow dhufays kale uga dhigan ta dhufaysyada gaaladu qodatay daad timaado lama yidhaha ka baxe waa layska dumiyaa ilaa hadhow haddana uu dhufays ka dhigana godkan uu hadhow qotay walamaa wasala markuu gaaray ila daa'if daa'if markuu nebigu gaaray wajada wuxuu ogaaday alcaduwa cadowgii qad taxasana inuu dhufays ka dhigtay bihi daa'if cadowgii halkaasuu dhufays ka dhigtay marka waagii hore waxaa jiri jiray derbi weyn ala dhisaa derbi weyn ayaa la dhisaa derbigaas saadkiyaa la geshana biyihii sanad la cabi laha hadii la rabo cuntadii sanad la cuni lahaa waxa weeyaan derbiyada saas waa usoo hareeraysan yahay derbiyada meelo daloosha laga samayna meeshaasaa cadowga aad uga jeedaa kulli waa ujeedaa halkaasaa laga liifa oo lagu ridaa fallaar qori ma jirin waagaas fallaartaa lagu rida marka cidda meeshaan ku jirta hoobiya lamahayo lagu dumiyo soo ma jeedid adiga wax aad gaarsiin karta male waxaad soo ridaaba derbigay ku dhacaya adigana mid midu kuu toogana dhantu marka waxay kugu qasbi ama sanad inaad hereeraydo ilaa saadku dhammaana hataa sanad inuu ku dhammaan diidaa dhici karta oo saadka laba sana ay meesha geliyeen iyo inaad iskaga tagto lababay mid noqoy haddii kale intaad hareeraynaydo adaa ku jaba maxaa yeelay derbigan waxaad ku jabida male waxa weeyaan isaguna wax dhibaata kuu geysan kara oo nabarkuu soo ridaa waa kugu dhacaa kaad ridaana ku dhicima arrintaas marka oo kaleeto go-aan qaadashay rabtaa markaas oo kale meel cadowgii aadan adugu wax yeelayn isna uu wax ku yeelayo maahan inaad ku haydo ciidankaaga walamaa wasala markuu gaaray ila daa'if wajada alcaduwa cadowgii ayuu ogaaday qad taxasana inuu dhufays ka dhigtay bihi daa'if wa macahu cadowga waxaa la jira quutu sana hal sano biilkeed hal sano biilka cuntaday cuni lahaayeen ayay haystaan fa farada calayhim wuxuu ku soo rogay nabigu alxisaara hareerayn ciidanuu ku wareejiyey halla go-doomiyu wa kaana almuslimiinu muslimiintu waxay ahaayeen naasiliina kuwa degay qariiban meel ku dhow min alcaduwi fiiri waxyaalaha moogtahay taariikhda waxyaalaha loo akriyo waa laga cibro qaata taariikhda meeshii xoogaa dhib kaa soo gaaray waa inaadan berri ku dhicin meeshii guul laga gaarayna waa inaad berri ka faaidaysato fiiri waxaa lagugu akrina waa noocaas bis nabiga meel ku dhow ciidankii dejiye marka hore hareereeyu dhinacyada ka mara yay bixina wa kaana almuslimiin waxay ahayd naasiliina kuwa degay qariiban meel ku dhow min alcaduwi fa rashaqahum waxay ku soo tuureen gaaladii fa rashaqahum muslimiintii wuxuu ku soo tuuray cadowgii binnibaali libab libabay roob uga dhigeen muslimiintii nab nab nab nab waa dhinteen waa dhinteen alaf alaf alaf alaf ayagiina wax gaara male meeshay iskaga jiraan wax gaaraya male fiiri fa rashaqahum cadowgii wuxuu roob uga dhigo ku soo tuuray muslimiintii binnibaali libab xataa usiiba ilaa la asiiboo la laayey cadadun cadad badan oo min almuslimiina ka mid a bijiraaxaatin dhaawac cafwan xataa usiiba ilaa la gaarsiiyey dhe xataa usiiba ilaa la gaarsiiyey cadadun cadad cadadkaasoo min almuslimiina ka mid a bijiraaxaatin dhaawacyaal fartafacuu way ka kor noqdeen ilaa maxalli masjidi daa'if masaajidka la yidhaha masjidu daa'if meesha uu ku yaallo calyawma haddeen saadka caankaha masjidu daa'if meesha uu ku yallo halkaas ciidanku nabigu nooga soo bixiyo cadow ka soo fogaada cadow asagiina ku dila adnaadan wax yeelayn adaa ku dhammaana meesha khalaas marka hoosta uga jir caqli maahane ka soo bax ka saare marka meel aysan marka leefka soo gaadhsiin karinaa la gaadhsiin ayagoona meeshii marka ku jiraan maxaad samayna waa inaad caqli keento marka maskaxdan banu aadamku wax caadiya maa waxaa la rabaa maskaxda inta laga shaqaysiyo la dhalaaliyo la dhalaaliyo qorshe inaad keento aad wax ku qabato ma ahan inaad adiga sugto in lagu yidhaha waxaana wax lagu qabtaa wax ku qabo taas ma ahan banu aadamku wuxuu ka hormaraa banu aadamku wuxuu ka hormaraa culaysaa yimid inaad fakerto tiraa maxaa wax looga qaban karaa bal tan ku day tanna ku day fiiriya waxaan arkaynaa meesha taangigu ka bilowday marka fiiri taangiga qaabka ku bilowda waa kana iyo qaabkii taangiga loola dagaalami jiray iyo meeshuu maanta soo gaaray taangigu fiiriya waa kana fartafaxuu muslimiintu waa kor noqdeen ilaa maxali masjidi daa'if alyawma maanta meesha ku yaallo wa caskaruu hunaaka halkaasay saldhig ka dhigteen wakhtaara lmuslimuuna muslimiintii waxay doorteen ciddata tadaabiira dhowr qorshe ciddata tadaabiira dhowr qorshay doorteen bal qorshahan qorshahan qorshahan waa in laysku dayaa oo maskaxda inta la dhalaaliyo qof kaanu tala keeno kanu tala keeno kanu tala keeno midba haddana inta laga shuuriyo bal kanaan ku fiirino haddana kan haddana ha lagu fiiriyo qorshayaal waa in la keenaa maskaxda la dhalaaliya fiiri dhowr qorshay keeneen maxay u cala nusuuli cadow inuu isu soo dhiibo cadowgan inuu xerada ka soo baxo oo uu isu soo dhiibo dhowr qorshay keeneen liirqaami alcaduwi cadowga in la sanduleeyo cala nusuuli inuu isu soo dhiibana lagu sanduleeyo wey ciddata tadaabiira dhowr qorshe liirqaami alcaduwi cadowga in la sanduleeyo oo sanka laga talo macnaa in lagu qasbo wey cala nusuuli inay soo dhiibaan laakinaha qorshayaalkii lam tanjax ma aysan guulaysan kullii qorshayaalkii la keeno guulaysan waaye dhib male waa waxa weya waa qorshe aad martay dariiq aad martay weeye berri ku laabanmaysa dariiq kale aad raadeen berri dariiq kale aad berri raadeen toban qorshe labaatan qorshe ku guulaysan waa wad maalinka dambe qorshaad keene marka ood ku guulaysane sow ma jeed kaana wuxuu ahaa khaalid ibnu waliid yakruju mid baxa kulla yawmin maalin kasta yadcuuhum xaalu gaalada ugu yeerayo ila lmubaarasati waa kuwana qorshayaalki waxaa kamid a dhiigga hala kixiyaal ha ninaa inta istaagu agga tawila car soo baxa lama raba derbi in lagu dhuuntee bal inay inta caroodaan soo baxaan haday soo baxaan banaankaa lagu helaa hal mid waa soo bixi diida iyagana go-aan ay qaateen ilaa shalay arkeen dhibkii dhacay meesha waxaa geeyey soo soo bixidi banaanka laisku helay soo maaha waa diideen hadda subaxdii u baxaa markaasu yidhaha khaalid waridana aadu nii soo bixi kartaa nag waa soo bixi diida qorshahaas marka waa soco diida marka maalin kasta waa bixi jiri falam yakruj uma ma soo bixin minhum gaalada xaalu ka mid axadun hal qof haddana qorshe kalaa la keena wa nasaba waa taagay nabigu calayhim korkooda alminjiniiqa hoobiyuu u sameeyey minjiniiqa minjiniiqu hoobiyahan oo qarxaya ma ahayn wuxuu ahaa dhagax weyn geed weynaa lasoo qabanaa dhagaxaa lagu rakibaa markaasaa inta la jiidaa la sii dayna marka hugugugugususilayo jub kuley dhagaxa waa n hoobiya bilaaba wey soo ma jeeda meesha laga soo bilaabay wey hoobiyaha halkaasuu ka soo bilowday dhagax la tuuraayo wey oo inte qof ma tuuri karo oo wax weyninka ka batay laan fikaalaha lagu xidhaa laantaasa inta lala jiidaa lala sii dayna markaasuu say usii socotay ku duldhece hadday mid kuugu fadhiisataa derbiga meel ka jebi karto waxbay un qaban falam yuair derbi marka xoog badan wey waxbaba ka qaba waa minjiniiqiina xabadka tari waa fiiri marka waa kanaa marka qaabkii waxa weeyaan taangiyaalka wa dakala wuxuu galay marka waxaa la yidhi taangi aan samaysano taangigaa la samaynaa taangigaasaa lagu soconaa leebkii iyo waran iyo wax kaa dhibi maa ma karee saan usii socono derbigaan taangiga afka loo saara markaasa la qoraho la duwina taangigaasaanu ku jirta waranka kaa celinaya seefa qaabkan hala sameeya taangigaa la sameeya wuxuu ka samaysay ma taqaan alwaax wa waa dhowr alwaaxa inta laisku dhejiyey aa la dildilina xataa male matoor bir iskaba daa laakiin hadda hubka la hayaa sidaa oo ninkaanu xataa xabad ma haysto midda ugu yaro basalo xataa ma hayo soo ma jeedin wuxuu hayaa waa fallaar iyo waran soo maaha fallaar iyo waran marka alwaax alwaax weyn ma dolooli karaan ma dolooli karo khalaas taangigaasaa la sameeyey taangigaasu adiga dildilin kaa rabo markaasaa inta xoogaa la riixo la riixo derbiga afka loo saaro aa derbiga la qoda derbigaad qoday si aad u dumi taakaasaana kaa celina wixii kugu dhici lahaa fiiri marka wa dakala waxay galeen jamcun jamac jamacaasoo min abdaalilmuslimiina muslimiinta geesiyaalkoodii ka mid ah taxta dabaabatayni laba taangiyay hoos galeen dabaabatayni laba taangi ayay hoos galeen lakiin labada taangi waxa weeyaan waa gaari gacan camal oo alwaax ka samaysan wa oo bir weyna ma labada taangi saasay ku bilowdeen fiiri ma waxaad u maray sidii loo joogay taangi weyna biru iska soo booday baalkaasu ahaa waa ka bedel wax ku xid wax ku dar baalkaasaa la gaadhsiiyey ee taangi iskama soo bixin adduunka sida loo joogo halkaasaa laga soo bilaabay alwaax isku reeji dhex gal oo riixo markii dambe war markii la helay marka waxaan arki doonaa sidii lagu dalooliyey taangigaas taangii marka la dalooliy waa inaad tiradaa waxaan la dalooli karin raadi haddana oo alwaax ka xoog roon waa kanaa fiiri marka gaaladii maxay sameeyeen marka horta muslimiintii waxay galeen taangi labadaas taangi wadakala waxay galeen jamcun jamac jamacaasoo min abdaali lmuslimiina muslimiinta geesiyaalkooda ka mida taxta dabaabatayni laba taangi hoostood liyanqubuu si ay u dalooliyaan fii jidaari lxisni dhufayska derbigiisa farama alcaduw cadowgiina qorshay keeneen taangigan lagu gubo waa kanaa farama alcaduw cadowgii waxay ku soo tuureen calayhim muslimiintii qidcaatin gaballo oo min xadiidin bir ah muxmaatin oo lagu kululeeyey binaari biro waaweyn inta aruursana dabgeliyeen ay markay holcnoodeen kusoo tuureen alwaax waa holca marka alwaaxi ku duldhacay waa holcay war naga bixiya waa holcay qaabkaas wey adiga marka midkaan haddeed adiga marka waxaa lagaa rabaa inaad keento kan saad ku holciliheed maahan inaad ka sugtoo tira qori taangi lagu darooliyaa meel hebla laga suga weligiis goorma imaana kaa ad adigu miyaa samaystay cadowgaagu miyaa ku siinaa marka hoo hoo kan ku dalooli miyu kuleey ma dhacaydo waa inaad fakerto waa dhaqaajido oo isku daydo inaad kan duusho ood holcdo oo uu ka laabto yidhaa gaalku kan waa waa u dhammaatay qorsho kale hala raadi sidaas wey qaabka ay ku soco jirto waxa weyaan midkan mid lagu dilo meelaha kasoo raadi adiga maa samaystay see lagu soo siina marka waa nooca bis wey marka birahaasay soo tuureen farama alcaduw cadowgii waxay ku soo tuureen calayhi muslimiintii qidcaatin gaballo min xadiidin bir ah muxmaatin oo lagu kululeeyey binaari dab faduruu waxaa loo dhibaatogeli muslimiintii ku qasbanaadeen ila rujuuc inay laabtaan ila waa gubana baalkii walam yatamakanuu ma makansan min naqbi ljidaari derbiga in la dalooliyo derbiga in la dalooliyo ma makansan marka waa noocaas waxaa la rabaa caawo iyo xalay inaadan isku meel joogin xalay meeshaad qorshahaagu joogay waa inaad caawo ka gudubtaa ood qorshe kale haydaa haddana berri mid kale waa inaad haydaa saa dambe mid kale waa inaad haydaa maalinka dambe waad ku guulaysani sidaasay wax horumarka dhan waa noocaas ma jira waxa weeyaan qof meel uu iska joogo un wax un sida dhagaxiyo lagu shubo kaliya waxaan saatan yeel waxaas waxba meel laguma gaaro aba meel laguma gaaro waa iska laabteen marka muslimiinta walam yatamakanu ma aysan makansan min naqbi ljidaari derbiga inay duloliyaan waqudicad waa la googooyey acnaabhum cinabyaalkooda iyo naqiilum waxaa la yidhi aan ka caraysiino geed timireedyaal iyo cinab beera baxaayey hala baabiyaa l bal inay caroodaan oo soo baxaan bal inay caroodaan oo soo baxaan waqudicad waa la googooyey acnaabhum cinabyaalkoodii wa nakiiluhum geetimireedyaalkoodii fanaashadu ayagiina qorsho kale keeneen waxay dhahdeen nabiga meel khatara aan ka galno aan idhaahno ilaahay iyo qaraabanimada naga dhaxaydaan kugu dhaarin noodaa beeraha naga gubina hayta beerahaad baaba-ayda dhankaas aan ka galnay yidha hadda fiiri nabiga taiirkiisa ilaahaan kugu dhaarinay iyo qaraabanimada naga dhaxayda beeraha baabayn intaas yiri kaasu iska daayay nabiga sala allahu alay wasalam ajaaib u ahaa nabi maxamed sala allahu alay slam taiirka fiiri raxmad socoto wey hadda waa cadowga intaas dhibaatada laisku hayo oo dagaalka lagula jiro fiiri marka markii la googooyey fanaashadullah allay ku dhaariyeen iyo waraxima qaraabanimada faturikad waa la iska daayey wanaadaa waa dhawaaqay munaadii rasuulilahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama kiisii dhawaaqayay ayumaa cabdin qorsho kalaa nabigu keenay sala allahu alay wasalam ciidanka dagaalama addoommaa ku jira wuxuu yidhi addoommada addoommada waxa weeyaan aan qorshe u samayn qorsha hadda la rabaa nabigu wuxu uhi addoonkii soo baxsada addoonsan mayna waa sii daynayna waa xoraynayna waa inaad qorshahaasoo kale keentaa a ood cadowga isku dayda in laga soo xaroobo qorshe cadowga looga s haddaad dadkiiba sii caydo cadowga u wada galaan de adaa u qidmaynay waxaa la rabaa qorshe inaad keento cadowga looga soo xaroobo nabigu qorshuu keeno wuxuu yidhi addoonkiisi soo dhiibaa xor weey markaasay soo wada boodeen addoonba inta iska fiiriyo uu soo booda khalaas xor mid kale soo booda waa xor khalaas addooma labaatan addoon meelahaasaa yimaadeen labaatan iyo dhowr addoon ay yimaadeen waa faa'iido weyn soo maa cadowgii dhabarjabka labaatan iyo saddex nin waa ciidan weyn oo keligiis aad qabsan kara soo maa intaas cadowgiina waa ka jabta muslimkiina waa kusoo daran qorshahaasaa la raba waxaa la rabaa soo jiidasho inaad cadowgii dadka ka kasbato sow ma ahan marka nebigu sala allahu calay wasalam waa dhawaaqay wuxuu ihi ayumaa cabdin addoon kasta oo nazala soo dhiiba ilayhi nabiga isku soo dhiiba min alxisni dhufayskana iska soo dhiiba fa huwa xurun waa xor fanazala waxaa soo degeen o soo dhiibeen alaaatun wacishruuna cabdan saddex iyo labaatan addoon fiihim waxaa ku jiray saxaabiga jaliilka ah abubakra nufay ibn alxaaris saxaabigaasaa ku jiray waxa weyan abubakr maxaa loogu baxshay tasawara wuxuu ku soo koray tasawara wuxuu koray xisna daa'if derbigii daa'if watadallaa markaasuu ku soo laalaadsaday minhu dhufayskii bibakratin canjalad canjaladaasoo yastaqii uu ku cabi jiray oo ku waraabi jiray calayhaa korkeeda uu ceelasha biyaha uga cabi jiray waxa weyan bakrada waxaa la idhahdaa canjalka wareegoo xarigga meelahan aada looga yaqaana xarigaha oo ceelasha ugu shuba canjalada waxaa jirta xarigga ku dhex wareego oo inta xarigga la saaro aa lagu jiida marka waxay fududaynaya xarigga inuu jiidmo taasaa la idhaha bakra marka canjalada noocaasuu lahaa canjaladaasu marka xarigeedii kusoo laalaacsaday te derbiga korayuu xarigii kusoo dhego kusoo degay waaba loogu beshay abubakraba isaga dhamaan loo beshay tasawara wuu koray xisna daa'if watadallaa minhu waa ka soo laalaadsaday bibakratin canjalad oo yastaqii calayhaa uu biyaha ku waraabsan jiray fakannaahu wuxuu nabiga kunyo uga dhigay fakannaahu kunyuu uga dhigay rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay wasalam biabibakra canjaladi lafteedia kunyo looga dhigay abubakr ale fa shaqa waa dhibay firaaru haaulaai alcabiid addoommadan cararidooda calayhim gaaladii waa dhibay dhibaato weynu ku noqday aadna war dadkii waa lalka kasbaday war ciidankii waa la waa la guray maxaan sameyn aaday gaaladu arrintaas u dhubsadeen fa shaqa waa dhibay firaaru haaulaai maxaa yeelay cadowga waxyaalaha hasiimada ku keenay ku mid tahay oo niyadda ka jabsha in safkiisa laga baxo oo ciidanku ka baxaan oy safka kale galaan waxyaalaha cadowga niyad jabyo waa mar kastaba labada ciidan waxaa niyad fiicnaada midka loo soo goosana oo lasoo gala oo hadda lasoo gala dii laakiin lagaa sii socdo xoogaa ciidankaaga niyada jabi niyada jabi marka cadowgii waa niyad jabeen arrintaas xanuun badanay ku keento fa shaqa waa dhibay firaaru haaulaa ilcabiidi addoommadan cararidooda calayhim gaaladii wa daala waxaa dheeraaday alxisaaru hareerayntii duuna jad waa faa'iida la-aan wax faa'iidaha laga gaarayana waa muuqaweyn ilaa sanad saadkiisa meesha ku jira faqad daama wuxuu daa'imay hareerayntaasu cishriina yowma faqad daama wuxuu daa'imay hareerayntaasu xawaaleey cishriina yowma labaatan maalmood meelahaas qadarkeeda wa qiila waxaaba la yidhi shahran kaamilan bil dhammaystiranna waa layidhi fastashaara rasuululahi rasuulka alla wuxuu la tashaday sala allahu calayh wasalam nawfa ibna mucaawiya addiili ninka la yidhahda nawfala ibna mucaawiyata addiiliyi ninkaasuu la tashaday maxaa sameeya maxaa sameeya nabigu sidaas waa dadku la tashan jiray weliba dad qof kasta oo khibrad iyo aqoon iyo talo wanaagsan uu ku dareemayo aad ula tashan jiray fa qaala wuxuu yidhi hum ayagu faclamu waa dawaco ka soo qaada rasulka alaana miaalku samayna dawacay la mid yihiin haddaad dul deganaato dawaco god gashay haddaad dul deganaato un marka dawda waa dile hayla meesha god gaaja ugu dhiman marka damba inay soo baxda waa ku qasbanta marka haddaad un meesha fadhido waaga ugu dambayda waa ka taqluse haddaad ka tagto dawaco god kaa gasho inta dhibto dhibto dhibto aad ka tagtana day carabto waa un dawac wax kaa tari mee hadhow marka haddaad hadda ka tagtana dhib weyn kuguma ahan oo waxaan cadow weyn maaha waa un dawac waa nin adiga god kaa gaar haddaad hadda un sugtana waa un dili doonta marka dambe marka labadaa qorshaha ku darsuuy wuxuu waa dawace libaax maahane hadduu fakadaas leeda beryu dhabarka kaa jabaa maaha hum ayagu faclamu waa dawac dawacaasoo fii juxrin god galay in aqamta calayhi haddaad dushiisa ku nagaato aqadta waad qabanee waa in taragtaw haddaad ka tagtana lam yaduraka wax kaa dhibi maa fa amara nabigu wuxuu amray biraxiili in la guuro hala guuro uu yidhi riwaayada gabal waxay leeyihin hala guuro markuu yidhi muslimiinta gabal aad u dhibsadeen oo yidhahdeen cadowga intaas aan ku hareeraysnayn miyaan maanta ka tegayna cadowga aan intaas ku hareeraysnayn miyaan ka tegayna waani ciidankana niyadiisa waa la ilaaliyaa isagoo rasuulkii allah loo waxyoonaa haddana waryaa waa amare soco ma dhahayo kaliya fiiri muxuu sameeyey nabigu sala allahu alay sl wuxu yidhi hadda maxaad garateen ma inaan nimanka aan iska dhicinno haa rasuulka allow na wadayuu yidhi meeshan fadhi mayne markaas ala sla mkaasa dhawr saxaabi la dil markaasuu yidhi haye ma guurayna hadda markaas aan guurno saasuu ku wadi maogta qofku inuu xaqiiqada kula taabtaa xaqiiqadii aad aragtay waa inuu kula arkaa laakiin haddii waxa weeyaan haddii aad sideeda qofkaan aad ka dhigto waxaan tala kulahayn meesha waxa weeyaan ma kasbanayo waa inaad talagelino caqligiisa qiimaydo waxa weyn tala ka qaadato wax weydiido khalaas marka waxaad noqonaysaa dad codkooda cududoodu midaysan tahay markaa so uma jeedi alla guuru nabigu mu yidhi sala allahu alay wasalam fiiri marka halkaana raxmadda nabi maxamed sala allahu alayh wasalam wadanaba waxay dalbadeen bacdu lmuslimiina muslimiinta gobol ka mida an yadcuwa inuu habaaro calayhim nimankan oo waxa weeyaan hawaasin iyo daa'if nimankan reer daaif inuu habaaro habaara yidhahdeen ilaahay inuu halaago habaar hadda waa ciidanka intaas lagu hareeraysnaa habaar fa qaalana wuxu uhi allahuma hdi haqiifan waa reer haqiif ilaahw reer haqiif hanuuni saasuu yidhi nabiga sala allahu alay waslm marka maxay ku tusaydaa nebi maxamed uma dagaalami jirin intiqaam aarsi dadkan aad ka aarsatid aad ka cadgoorsatid uma dagaalamo muxuu dagaalamaa ayaga inay naar ka badbaadaan uuna ka hor wareejiyo tawxiidka iyo sunnada diintii ay caqabad ku yihiin waa cadow la dagaalama in laga wareejiya waa laazim ta labaadna ayaga in naar laga badbaadiyo ma garatay marka inuu ta laayo seef ku laayo uu laayo waxaa uga muhiimsan inay islaamaan islaamka qaataan si kasta isaga u dhibeen marka raxmad ayuu ahaa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam sunan abi sunan tirmidi ay ku taalla inuu nabigu yidhi allaahuma hdi haqiifan ilaahu reer haqiif hanuuni taqsiimu lqanaa'imi wa sabi haniimooyinkii iyo maxaabiistii qaybintii la qaybsanaayey qaybintii oo la qaybsanayey wa caada rasuululahi rasuulka alla waa soo laabtay sala allahu calayh wasalam min adaa'if daa'if uu ka soo laabtay ila ljicraana meeshii qaniimooyinku yiileeno jicraana ayuu ku soo laabtay famakata bihaa wuxuu ku nagaaday bidcata cashara yowman dhowr iyo toban maalmood laa yaqsimu dhowr iyo tobankaas maalmoodoo laa yaqsimu uusan qaybinayn alqanaa'ima qaniimooyinka had inta soo laabtay awalna bil ku dhawaadu maqnaa oo qaniimadu meesha tiille haddana dhowr iyo toban habeen joogay dhowr iyo toban maalmood muxuu intaasoo dhan isleeyahy qabaa'ilkii laga qaniimaystay oo gaalada ahaa amay soo islaamaan oo yimaadaan ood iska sidaa qaniimada dhanba raxmad laha dadkan inuu cadaab ka badbaadiyaa nabigu rabaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwii laga qaniimaystay amay soo laabtaan oo islaamaan ood iska sida ayaga dhanba markaasuusan ku degdegin in la qaybsado waa dad gaalaan oo intaas lala dagaalamaayo fiiriya nabi maxamed naxariistiisa sala allahu calayh wasalam muxuu qaybi waayey laa yaqsimu qaybi mayn alqanaa'ima yabtaqii xaaluu raadinayo an yaqdama inay soo galaan hawaasin qabiiladii reer hawaasin taa'ibiina xaala ihin kuwa toobad keenay oo fa yuxrisuu ay koobtaan oo ilaashadaan amwaalahum maalyaalkooda iyo wa sabaayaahum xaabiistooda oo intaas rajaynaya inay inta soo islaameen reer hawaasin ay gacanta ku dhigaan maalkooda intaan la qaybin famaa jaa axadun qof ma imaan faahraja nabigu waa baxshay alkhumusa khumuskii min alqaniimati qaniimadiiu ka baxshay khumuskii ayuu shan a loo qaybiyey maalkoo dhan xagguu dhigay khumuskaas inta soo hartay ciidankii dagaalama iska leh khumuskaasna waxa weeyaan qayb waxa iskale nabiga sala allahu calayh wasalam qayb qaraabada nabiga qaybna masaakiinta qaybna agoonta qaybna musaafirka waclamuu ana maa qanibtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil marka waa an an wey anta waxay ku yihiin ana maa qanibtum min shay faana lilaahi faana lilaahi walirasuulihi hal mid wey ilaaha iyo rasuulkiisa marka nabigaa qaybta shantaasa loo qaybina marka shantaasa loo qaybina waclamu ana maa qaribta min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli marka rasuulka ayaa shantaas a laga bilaaba rasuulkaa laga bilaaba marka khumuskii uu ka bixiyey faahraja waa baxshay alkhumusa khumuskii min alqaniimati qaniimadiiuu ka baxshay wa acdaahaa wuxuu qaniimadiisii wa acdaahaa wuxuu siiyey qaniimadii liunaasin dad dadkaasoo ducafaai lislaam islaamka ducafadiisii ah ducafada maxaa loola jeedaa iimaankooda daciifa loola jeeda dad oo mar dhow soo islaamay madaxna ahaa jiray oo iimaanku daciif yahay uu siiyey nabigu sala allahu calayh wasalam dadkaasuu siiyey yata'alafuhum xaaluu kusoo dumayo marka xataa fiiri maaluu siina cadaab uga badbaadina wuxuu sileey inta iimaankoodu adkaado cadaab ha ka badbaadina yaysan dib u laaban maalaa la siina cadaaba looga badbaadina qofkan fa acdaa nabigu waa siiyey sala allahu calayh wasalam wa acdaahaa waa siiyey qanimadii liunaasin dad dadkaasoo ducafaa alislaami islaamka ducafadoodii ahaa yata'alafhum xaaluu kusoo dumaa waliunaasin dad ayuu siiyey lam yuslimu aan weli islaamin bacdu markaas kahor kuwa gaalaa uu qaniimadii wax ka siiyey oo isleeya ha soo islaami kuwa gaalaa maalaa la siinaa naar ha ka badbaadin naar ha ka badbaadin kuwa gaalaahu siiyey oo aan soo islaamin bacdu weli aan soo islaamin kuwaas ayuu siiyey muxuu siinaa liyuxabiba ilayhim inuu jeclaysiiyo alislaama diinta islaamka diinta islaamku raxmad inay tahay naxariis ay tahay dadka u roon tahay taasuu bara taas ayuu bara marka kuwaasuu siiyey si ay islaamka u jeclayso fa acdaa nabigu wuxuu siiyey abaa sufyaan arbaciina uuqiya afartan uuqiyadood oo min alfidati fida ah ayuu siiyey wa acdaa wuxuu siiyey safaan ibnu umayata miatan boqol ayuu siiyey uma miatan haddana boqol kaluu siiyey maya waa soo saltay fa acdaa wuxuu siiyey abaa sufyaan arbaciina uuqiya afartan uuqiyado min alfidat fida iyo wa miatan boqol oo min alibili geel ah boqol halaaduu siiyey boqol markaasuu weliba markii boqolka la siiye yui wiilkaygan oo mucaawiyaana boqol ii siiy kaasuu boqol siiyey nabigu sala allahu alay wasalam markaas midkan kale laftiisa boqol siiy kaasuu boqol siiyey islaamka inay ku adkaadaana la rabo islaamka inay ku adkaadaan wa acdaa nabigu waa siiyey mila dalika waaba kano wa wa acdaa waa siiyey nabigu mila daalika boqolko kale libni wiilkiisii yaziid ahaa isagaana u dalbay wiilkaygan yaziida boqol u dhiibin kaasuu boqol halaad siiyey uma libni wiilkiisu nabigu siiye alaqara kale oo mucaawiye ah mucaawiya kadib waxa noqday amiirulmuminiinka noqday imaamkii muminiinta noqday mucaawiyana boqoluu siiyey laba wiilo oo abu sufyaan dhale saddex boqol saas ku wateen wa acdaa nabigu waa siiyey safaan ibnu umayata micatan boqol uma micatan boqol kaluu siiyey uma micatan boqol kaluu siiyey alaaa mia saddex boqol oo halaaduu siiyey saddex boqol oo halaad ayuu siiyey wa acdaa nabigu waa siiyey kullan mid kastoo min xakiim ibnu xisaam ah iyo walxaari ibnu alxaari ibnu kalada iyo wa cuyaynata ibn xisni iyo wa aqrac ibn alxaaris waa odayaashii quraysheed wuxuu siiyey iyo wa cabaas ibnu mirdaas iyo wa calqamata ibnu culaafa iyo wa malik ibnu cawf iyo waalcalaa ibnu alxaarif iyo walxaaris ibnu hishaam iyo wa jubayr ibnu mucim iyo wa suhayl ibnu camar waa ninkii heshiiskii sulxulxudaybiya quraysho dhan matelayay iyo wa xuwaydib ibnu cabdilcuza iyo wa kayrihim miatan miatan boqol boqol halaad waxaasona siiyey boqol boqol halaad wa acdaa aakharina kuwo kalena wuxuu siiyey khamsiina khamsiina wa arbaciina arbaciina saxaabadii labaatan iyo kowga sano dhibtoonayday sideedda sanana jihaadka ku soo jirtay waxaas lama siin hal mid boqol lagama siin kontonna lama siin shan halaad xataa lama siin raggii ansaar iyo muhaajiriin ee raggan seefta islaamka kusoo geliyey waa qadsayin iyaga waa la qadiyay waa kaasaa qaybta nabi maxamed sala allah alay wasalam marka taas sa uma kala duuna in waxa weeyaan midkan asaga hawsha wada inuu xoogaa irmaan waraabsiya sameeyo noolaado dadkii kalena uu qabaan iyo hadigaas nabigu sooma kala duuna hadiga nabigu waa kaasa adiga waxa weeyaan ilaahayaad u gargaara iimaankaagaa kuu filan maqsad aad leedahay dhaqaalaha waxaad ku qubeeho ku shubee kuwaan aan islaamka jeclayn inay jeclaadaan kuwaanaad naar uga badbaadina taas marka waxaa keeni kara keliya dad ikhlaaskoodu adkaaday oo ujeeddadu tahay ilahay inay raalligareeyaan oon dan kale lahayn laakiin qof adduunyo ama kursi ama maal ay uga caddahay ma gaarsii karo taas ma gaari karo ma gaari karo konton kontonu siiyey wa arbaciina arbaciina afartan afartanu siiyey xataa shaaca ilaa ay ku dhex faaftay bayna almuslimiina bayna annaasi dhe xataa shaaca ilaa uu faafay bayna annaasi dadka dhexdooda anna muxamedan muxamed yucdi wuxuu bixinaa cadaa'a maa qof bixintiisa yakaafu cadaan siismo maa yakaafu lfaqra uusan faqri ka cabsayn cadaan siismo maa yakaafu lfaqra uusan faqri uga cabsayn sida qof aan faqri ka baqaynoo kale wax u bixina waa nin la yaab leh oo meeshan waxaa jooga hantida iska bixinaaya dadkii saasaa dhex gasha idan qof walbaa marka waa jeclaaday waa u soo qasday waa la soo aaday islaamkiyaa lagu dhegay khalaas intuu rababa intaas nabiguna sala allahu alay wasalam in islaamka la jeclaado lagu dheganaayo fasdaxama way isku ciriiriyeen alaxraabi reer baadiyaha meel kasta ka soo yaacay markaa kan geel aan la wato markaasay isku yimid war si anna war anna ii dhiib ilaa markii dambe waxa weeye nabiga sala allahu alay slam go-iisi ay kula dhegeen halkaas kudhegen war yaa noo dhiib wax alla kuu dhiibay a markaasaa nabigu geed qodax le wari daaye xool haddaan hayo wayna sii laha isagoo lahaa geed maradii ka qaad wari daaye anugu xool haddaan hayo wayna sii laha saasuu leeyay fasdaxama waxay isku soo ciriiriyey alacraabu reer baadiyihi yadlubuuna xaalay ka dalbanayaan minhu nabiga waxa weeye yadlubuuna xaalay ka dalbanayaan xoolaha minhu nabiga xataa alja-u ilaa ay ku qasbeen ilaa shajaratin geed fatacallaqa bihaa geeddii waxaa ku dhegay ridaau nabiga goisi go-iyu qaad fa qaala wuxu uhi rudduu calaya ridaa war go-igay siiya uu nabigu rudduu calaya ridaa-i war go-iga ii soo celiya fa waladii allihiyaan ku dhaartay nafsii aniga nafsadaydu biyaddii gacantiisa ay ku jirto low kaana lii hadduu ii sugnaa lahaa cadadu shajari tuhaama tuhaama meesha la yidhaha geedaheeda tiro la-eg nacaman oo geel ah la qasamtu calaykum waa inin qaybi lahaa geedahaas geel eg haddaan hay lahaa waa inin qaybi lahaa neef meel kama dhigteen uma maa alfow uma maa alfaytumunii iguma aadnaan ogaateen bakiilan bakiil inaan ahay weligay bakiilnimo iguma aadnaan aragteen walaa jabaanan fulayna iguma aadnaan aragteen walaa jabaanan fulayna iguma adnaan ogaateen walaa kadaaban beenaalayna iguma adnaan ogaateen saddexdaasba sifad shaqo nabigu kuma lahayn saddexdaas marka adugu maleeda shaqa ma ku leeda been fulaynimo bakilnimo saddexdaaba nabigu beri u ka ah qofka dariiqii nabiga ku socda saddexda waa inaad beri ka noqotaa been waa inaan carabkaaga lagu oqon ballanka bax iyo waxas waa inaan lagu oqon baqiilnimo waa inaad ka fogaataa fulaynimo waa inaad ka carartaa ilahay uba ka magangeli jiray nabigu sala allahu calay wasalam uma akhada nabigu wuxuu qaaday wabaratan tin geel geela tintiisii mid ka miduu kor u qaaday hal tin min sanaami baciirin neef geela kuriskiisuu ka soo qaaday wa qaala wuxuu ihi wallaahi allaan ku dhaartay maa lii iima sugnaanin min fayikum fayiinna walaa haadihi lwabra xataa tintaasoo kale anu kumel fiiri xoolihii intaas la ekaa nabigoo imaamkii muslimiinta ah tintaasoo kale kama qaado isagu fiiriya bilahi calayk tintaasoo kale xataa aniga waxa weyn kumelihi saasuu ku yidhi nabigu sala allahu calay wasalam ila alkhumus khumuska aan anugu maamulaa waalkhumusu khumuskuna marduudun calaykum idinkaa laydinku soo celina o laydin siina khumuska keliya aan anugu gooni u maamulaa asagana isaga laydinku soo celina asagana waa laydinku soo celina faadduu gudta alkhiyaada faadduu gudta alkhiyaada cirbadda iyo walmakhiida marada la tolay saxaabadii iyo dadki ciidankii la hadla cirbad qofkii haya ha keeno qofkii marad yaro la tolay hayaana ha keeno macnaheeda waxay tahay qaniimada qof inuusan gooni meel u dhigan huluula la ydhaha naarta lagu gala haniimada gaalada laga qaniimaysa ciidanka kab xataa meel ma dhigan karti kab yar boosh yar hal qasnada meel kuma qarsan karti naara ku cunayda dad qaadato huluul aa la yidhahdaa hal shay cirbad hadde haa ka yar cirbaddan meelaan dhiga hadhawan dharka ku tolaa ma dhigi karti waa inaad keentaa marka nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi keena fadduu gunta alkhiyaada cirbada iyo walmakhida marada la tolayba faina aluluula uluulka yakunu uluulku waa iyaanada haniimada haniimadoo la iyaano wey uluulka faina aluluula kiyaanada yakunu wuxuu noqon doonaa calaa ahli dadkiisa caaran ceeb iyo washanaaran ceeb ceebuu ku noqon doonaa iyo wa naaran dab yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha faradda naasu dadkii waa soo celiyeen maa shaygii kaano ay ahaayeen akhaduuhu kuwa qaatay ila dad cusuba marka islaamka berigu soo galaa ku jira waxyaalahay qaniimada ka hahyeenay wada keeneen farada naasu dadkii waa soo celiyeen maa shaygii kaanu ay ahaayeen akhaduuhu kuwa ka qaaday min alqaniimati qaniimada walow kaana hadduu ahaado xataa shay-an shay shaygaas oo zahiidan laga tago waxyaala xataa dadku aysan qiimeyn hadduu yahay waa la wada keena sunan nasaa-iyuu ku yaalay musnad imaam axmed uma amara nabigu wuxuu amray zayd bni haabit zayd ibnu haabit wuxuu amray bitaqsiimi اlhaniimati haniimada in la qaybiyo haniimada inuu qaybiyo ayuu amray haniimada inuu qaybiyo ayuu amray wladii shayga yusiibu soo gaaraya alrajula qofka alwaaxida keligiisa bacda ikhraaji اlkhumus khumuska marka la bixiyo ka gadaal huwa shaygaas waxa weeye xawaaleey baciirin wa nisfi baciirin neef geela iyo neef geela barkiis neef geela iyo neef geela barkiis aan ninkiiba kusoo aaday marka khumuskii meesha laga baxshay iyo wa shaatayni laba riyood iyo wa nisfi shaatin ri barkeed iyo wa cashrati daraahima toban dirham iyo wa thuluthi sabiil waaxid hal qof oo saddex loo dhigay meeshiisa adiga iyo laba kaleetaa caruur isla yeelana ila maxaabiista meesha joogte oo la qaybsan ayaga la hantiday ka midi hal gabaraad isla yeelana ama hal wiil aa isla yeelanayda saddex idinku ah uluaad leeda ulu ayaad leeda waidaa surifa haddii la leexiyo nasiibu rajuli qof nasiibkuu helay ilaa axadi haadihi alashyaa shayaalkaas bacda icdaa'ihi marka la siiyo ka gadaal cashrata daraahimin toban dirham yasiiru lahu waxaa u sugnaanaa imaa arbacatun afar oo minal ibili geel ah faqad afar geela inay noqoto wa imaa arbacuuna shaatan faqad ama afartan ariya inay noqoto waimaa ulua sabiil qof waimaa ulua sabiil waaxid hal qofoo saddex loo qaybiyey laba inuu yeesho faqad intaas unbay mid noqoy haddii la yidhaahdo qofkiiba qayb gooniya ha laga siiyo geela ha laga siiyo ariga ha laga siiyo maxaabiista ha laga siiyo hadii la yidhahdo geel hadii la yhahdo afar neefoo geel aad leedahay oo ariga iyo lacagtaa iska daydo ka geel lagu xisaabiyo waxaad leedahay haddii ari lagu xisaabiyana afartanaad leedahay hal gacanaad kusoo hesha hal safar wey afartankaas ariga safarka dambe haddana duulaanka kale wax kalea soo hele soo jeeda sidaa daraadeed xataa daynka nabigu waa ku qaada jira daynka waa ku qaada jir ila shaqadiis shaqaduba taasi ahe daynkuu ku qaadan jira wuxuu dhihi jiray gacanta soo socota ugu horreya marka gaalada ilahay maalka nooga soo qaadan baxaynaa nasiiya ta daynka waa lagu qaadan karaa casharkan haddayba noo gaarta casharka dambay ku jirta ha nabiga ku dayn qaadan jira marka waa ku dayn qaadan karta haddaad qaniimada lasoo guro waa dhihi kartaa qaniimada soo socota wax qay nasiibkaana helaan ka bixin ah dii insha allahu ee daynka igu sii nabi maxamed aa ku qaadan jiray sala allahu calayh wasalam nabi maxamed aa ku qaadan jiray marka noocaasay noqotay shakwa alansaar wa khudbatu rasuuli sala allahu calayh wasalam shakwa alansaar ansaar dacwadoodii iyo wa khudbatu rasuulilaahi rasuulka ilaahi khudbadiisii sala allahu calayh wasalam markii haddee nimankii carbeed ee seefta lagu soo islaamiyey waxa weeye nabigu uu hantidii ku guray hal ninoo ansaarana kuma jiro ansaartii sideedda sano seefta u siday ee seeftoodu dhiiggiya ka daadana nimankan hadda xoolaha la siina nimankan ay seeftooday kusoo islaamiyeen soo ma jeedin hal neefna ayaga lama siiyo ayagaa marka dacwooday reedaan haddee nimankaan seefta ku keennay oo xerada ku soo gelinay waa kan xoolihina ayaga farqa loogu shubay nagiina waxba nalama sin masaladaas marka daweynay rabtaa cilaajin nabigu siduu u cilaajiyey fiiriya marka shakwa alansaar ansaar dacwadeedii iyo wa khudbatu rasuulilah rasuulka ilaahi khudbadiisii sala allahu calayh wasalama wastaqraba way la yaabeen alansaaru ansaar maa facalahu rasuululahi rasuulka ilahi waxa uu sameeyey sala allahu calayh wasalam xayu meel acdaa uu siiyey xoolihii acdaa uu siiyey almu'alafata dadkii la soo dumaayay quluubuhum qalbiyaalkooda wuxuu siiyey caddaa cadaayaa siismayaal siismayaalkaasoo jaziilatan weyn siismayaalkaasoo laa tuqaasu aan la qiyaasi karin walam yucdi ma siin alansaar ansaar shay-an hal shay ma siin faqaala bacdum gobolkooda waxay yidhahdeen ina haada arrinkaanu lahuwa alcajab walle arrinkaan waa arrin la yaab maanta waxa meesha ka dhacay wax la yaab la wey yucdi nabigu wuxuu siinaa qurayshan quraysh wax siina wayatrukuna annagana waa naga tega oo nasiima wa suyuufuna seefaheennii taqduru waa ay dhibcayda min dimaahi dhiigyaalkooda ka dhibcayda seeftayna waxaa ka socdaa dhiigoodii oon hadda soo islaamina ayagiiya hantidoo dhan lagu shubay fara annagiina waana la qadishay ansaarati marka xoogaa in waxoogaa dadka qulubtooda geli karaan xataa si kastoo imaankoodu qawi u yahay waxyaalaha waa waa geli karaan waa inaad la kala cilaajiya oo jawaab sax lagu cilaajiyo on laga aamusan o dhin warkiisa ma raba aan la dhin warkiisa ma raba waxba kuma dawoobaa fablaqahu dalika arrinkaas waxaa gaarsiiyey nabiga faablaqahu nabiga waxaa gaarsiiyey daalika warkaas sacd bnu cubaada sacd ibnu cubaada ra'iisu lansaar oo ansaar ra-iiskoodii ah ninkaasa u sheegoo yidhi ansaaru saasay leedahay rasuulka allow saas ayay leedahay markaasaa nabigu yidhi adiga xaad qabtaa ayaga u kaadi adiga laftirkaagu maxaad qabtaa markaasuu yidhi anu tolkaygan ka mida waxay qabaanaan la qaba markaasuu yidhi waa yahay meel iskulkaana keena ha halkaas igu keen iigu soo jamci ansaar ha ansaar halkaas iigu soo jamci waa iskugu soo jamciy waa kanaa fa jamacahum waa soo jamciyey waxdahum keligood faxamid allah alluu ammaanay nabigu wa afnaa calayhi waa uu ammaanay alle uma dakara wuxuu xasuusiyey nabigu maa tafadala allaahu bihi waxa ilaahay ku tafadulay calayhim korkooda ilaahay fadliga uu ansaar u galay inay waxa weeyaan iyagoo jaahiliin ah oo gaalaa oo islaynaya qabiil qabiil isku dilaya nabigu u yimid oo saas ay ku islaameen oy naar uga badbaadeen taas uu xasuusiyey uma dakarahum wuxuu xasuusiyey maa shaygii tafadalu ayaguna ay ku tafaduleen bihi maaga calayhi nabiga sala allahu calayh wasalam wixii ay nabiga iyaguna ilaa nabiga waa ku u gargaaray iyaguna nabiga ay u gargaareen qofka waxaa la rabaa inaad wanaaggiisiina sheegto inaad sheegto waxay ku tafaduleen calayhi nabiga sala allahu alay waslm uma qaala nabigu wuxuu yidhi awajadtum ma carooteen yaa macshar alansaar kulanka ansaareeday war ma carooteen fii anfusikum nafyaalkiinna fii lucaacatin laan yar lucaacada waa geedka oo carguntaho soo baxa laanta yarta fii lucaacatin cargun yar miyaad u carooteen carguntaasoo min addunya adduunyada ka mid ah yaa carguntaasoo ta'alaftu biha aan kusoo dumayay qowman qoom liyuslimuu si ay u islaamaan waa cargun yar geed yar wey laan yar oo aan dadkaas u siiyey inay inay kusoo islaamaan ya oo islaamka kusoo galaan oo naar ka badbaadaan ma intaasaad u carooteen wa wakaltukum idinka waxaan idiin qadiyo waxaan idiin tala saartay ilaa islaamikum waxaan ayaga islaamkoodu waa qawi uma baahna in la soo jiido soo ma jeedin saasaan idiin qadiyo iimaankiina idinku hadlay idinka ayagana geer iyo arigaan siiyey soo ma jeedin nabigu wuxuu yidhi alaa tardawna miyaadnaan raadi ku ahayn yaa macshar alansaar ansaarta kulankeediiey an yadhaba naasu dadku inay la tagaan bishaati rida iyo walbaciiri ratiga oo watarjicu idinkuna aad la laabataan birasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ilaa rixaalikum guryihiinni dadkaan hadeer aan wax siinaya qofo meelu aada anuu raaci ma idinkaa idin raaca inaad rasuulka wadataan dadkuna geeli ariga wataan mawaadnan ku faraxsanayn fawladii allihiyaan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi moxamed nafsadiisu biyadii gacantiisa ay ku jirto lowla alhijratu haddaan hijra jiri lahayn la kuntu waxaan ahaa lahaa imra'an qof oo min alansaari ka mid haddaan hijra jiri lahayn ansaartan ka mid noqola nabiga isagu waa muhaajir ansaari maaha nabigu muhaajiriintu ku jira muhaajiriinta iyo ansaartana waxaa fadli badan muhaajiriinta qur-aanka fiiri markastoo la akrina wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar labadaas waxa weeyaan muhaajiriinta qur-aanka hormariya maxaa yeele nabigu waa muhaajir ko casharatu lmubashariina biljana tobankuwa waa muhaajiriin tobankuwa waa muhaajiriin marka laakiin iyaguna waa derajada labaad soo ma jeedid haddaan hijra jiri lahayn ansaaran ka mid noqo lahaa walow salaka naasu dadku hadday mari lahaayeen oo qaadi lahaayeen shicban gol waxaa shicbiga waa waadiga udhexeeya labada buurood hadday goshaas qaadi lahaayeen wa salakatil ansaaru ansaaruma ay qaadi laheed oo mari laheed shicban wado kale ama gol kale la salagtu waxaan qaadi lahaa shicba alansaar gosha ansaaru martay sidaad idin jecelo dadka inkaga jecelahay allaahuma arxam ilansaar allow ansaar u naxariiso wa abnaa'a alansaar ansaar carruurtoodana allow u naxariiso wa abnaa'a abnaa'i alansaar carruurta ansaareed carruurtay dhalaan kuway dhalaan allow u naxariiso fa baka alqowmu qowmku waa booyeen ansaar waa wada booyeen xataa akhdaluu ilaa ay qooyeen lixaahum garkoodii waa rag garar waaweyn ragga ansaareed hal midoo garxiira kuma jirin habeen dhaweedna cashar ka soo qaadana soo maa dhammaan muhaaji muhaajiriin iyo ansaar ciidankii gaaloo dhan waxa weeyaan ilaahay ku duleeyey islaamkana ku ciseeyey ciidankii dowladdii faris jebiyey ciidankii jebiyey ruum hal mid oo garxiira lagama heli karinay yidhahdeen culummada muslimiintu hal mid idan kuwa uga ilaahay gadaal uga gargaarayana waa noocaas garxiir kuma jiro garxiir isaga waxaan isagaaba hadda diintii ka tegay soo maaha isagaaba diintii ku cayaara soo maaha marka waaxidkan garxiira kuma jirin garkiiyo wada qooyey ilin wa qaaluu waxay yidhaahdeen radiina birasuulillaahi rasuulka allaan raalli ku nahay qasman xagga qaybta dii dadna xoolaha qaateen annagoo rasuulkuna raacayo rasuulkaan raalli ku nahay wa xadan xagga nasiibka uma nsarafa nabigu waa gadoomay uma اnsarafa waa gadoomay rasuululahi rasuulka al salى الlahu alيه waslm wansarfa iyaguna waa gadoomeen musnad axmed imaam axmed a musnadkiisa ku wariy wallahu subxaanaه wa tacala aclam slى اllah وslم وbaaraka calى nabiyina mxamed